asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacala wabarakaatu dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bare degeysanaysaan saaxib yaal dhegeysan dhammaantiin sidax wanaagsan rooryo suban kusoo dhawada xubinta wargeysadu xalaha kala duwan iyo qor-aan si toos halkan dhegeysalad ogala socotaa mar weliba walsaaka wargeysada xalaha kala duwan ayaan dusha imika ka eegeynaa iyadoo qeybaha dambe dhegeystayaashan fursad u siin doono saaka sida kusoo kaakicin kuwa biristan maqalka idaacadda eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal dhammaantiin sidax wanaagsan rooryo suban ayaan leenahay aan ku bilowd saaka wargeyska daily nation halka waxaa ku qorayaa kadib amarkii madaxweynaha dalka uhuru kenya kadib waa amarkii madaxweynaha dalka william samuel ruto waxaa markaas iminka dib loo soo celiyey dekadii horaan markaas ay maamuli jireen dhegeystayaal kenya port authority oo markaasi gacanta loo geliyey shirkadda markaas s d r ama standard gage railway loo yaqaano dhegeystayaal hadda waxaa markaasi la sheegaya amay soo baxeen wararka sheegaya in embaasi iminkana ay ku tilaabsanaysa ama sidoo kale dib loogu celinaya nidaamkii hore ee markaas dadka iyo weliba baabuurta xamuulka ah ay kaga shaqaysan jireen taasoo muddooyinka u dambeysay culeysyo fara badan ay la kulmayeen waa markaasi madaxweynaha horaan ballamadiisa iyo oo dabcan ay ka mid ahayd in dib loo celin doono wuxuu maalintii markaasi xilka loo dhaarinaya sheegay in mombasa waa mombasa xeebteeda ama dekadeeda dib loogu celin doono gacanta dadka taasoo dad fara badan ay ku noolaayeen laguna sheegay qiyaastii laa lix kun iyo shan boqol oo qof ama toddoba kun inay halkaasi ka shaqaysan jireen qutulyoonkooda maalmaha ay kasoo dhacsan jireen tani markii madaxweynaha madaxweynihii hore ee dalka uhuru kenyatta uu ku wareejiyey dabcan dekadaasi iyo maamulkeeda kenya port authority iyo sidoo kale s g r waxaa markaasi meesha ka baxday shaqooyinkii markaasi gacanta lagu qaban jiray iyo sidoo kale dadkii muruqmaalatada ahaa iyo dadkii waxyaalaha markaasi kaga shaqaysan jiray baabuurta ama agabka kale markaasi dekada ama badda kasoo degta dhegeystayaal kuwii xisaabta kuwa markaasi la socon jiray wax waliba kala socon jiray ganacsi ahaanna kaga shaqaysan jiray iyo darawaliyin fara badan ayaa meesha markaasi qadka ka baxay taas ayuu markaas madaxweynaha sheegay inay howshooda dib loogu soo celiyo sidaa halka saaka wargeysa uu qorayo in markaas dadka ganacsatada ah dadka markaas xamuulka taraglayaasha ah in markaas iminkan loo ogolaanaday in dib ay kasoo qaadi karaan shaxnadahooda ee halkaas ay ka qaadi jireen sida wargeyska saaka boggiisa sideedaad uu ku qorayo wargeyska saaka halkan wuxuu ku qorayaa kadib markii madaxweynaha dalka uhuru kenyaata wadankaa madaxweynaha dalka william ruto wadanka kaga baxay booqasho uu ku tegay wadankaas ingiriiska ama uu ka qeybgalaya aaska boqoradii ingiriiskaboqoradii ingiriiska waa boqoradii labaad ingiriiska geerootay waxaa markaas leeyahay imikan xaaladan usoo indhendhanaya wadanka sidii bal nolosha waxba uu kaga bedeli lahaa waxaa la leeyahay madaxweynaha wuxuu markaasi kulamo la qaadan doonaa boqorka saddexaad ee wadankaasi oo waa king charles isagoo halkaasi kulan sharafeed ama casho ay wada qaadan doonaan boqorka ama la wada qaadan doonaan boqorka saddexaad ee ingiriiska waxaana markaasi madaxweynaha leeyahay fiirin doonaa danaha yuruba sidii markaasi u k iyo wadanka kenya wada shaqeyn doonaan intuusan usii bixin usii gudbin ama usii tallaabin wadanka mareykanka u s a waxaa la sheegaya sidoo kale in ballamo kala duwan halkaasuu sidoo kale la leeyahay iyadoo xaaladaha iyo weliba xiriirka wadamada mareykanka ingiriiska iyo kenya doonayo in ay markaasi sii xoojiyo siina adkeeyo iyadoo danaha wadankana ay markaasi meesha aysan ka marneyn sida wargeyska saaka uu qorayo wargeyska waxaa uu sidoo kale qoraya in iminkana xaalad adag ay la taalo sidoo kalena u baahan maareen dhinacyada kala duwan ay sugayso madaxweynaha william ruto oo markaasi sheegay in asaga dowladdiis wax badan ay ka qaban doonto xaaladaha adag ee wadanka ka taagan isagoo xafiiska iminkan uu kaga tegay madaxweynaha ku-xigeenka ragaadee gashagwa ayaa haddana wuxuu u sheegay ragaade gashagwa in uu sidii ay milanayeen ama ay dabcan u malaynayo xaaladda wadanka in iminkan sidii ay ahayn uu dabcan uula jeedo in dhaqaalaha wadanka uusan yaalin xitaa lacag aysan taalin taasuu sheegay in la biliiliqaystay ama sidoo kale la xaabsaday intii yare u dambeysay waa siduu asaga hadalku dhigee waxaa iminka uu sheegayaa in kobac xoogan oo wadanka la doonayo inay xaaladooda geliyaan ama sidoo kale ay ku maareeyaan iyagoo la kaashan doonaan dabcan wasiirada iminkan uu doonayo goorow inuu dabcan ama maalmaha soo socda inuu soo xulo si bal xaaladahan loo indhiindheeyo loo fiiriya dhegeystayaal iyo sida wadanka markaasi kusii socon karo madax kenya kwanza oo madaxweyne william ruto uu hogaaminayo ballanqaadadiisa dabcan qeyb ka ahayd in wasiirada isla qorsheeyaan ama sidoo kale isla nidaamiyaan habka wadanka loo wadi karo sidoo kalena loo daadihin kara xaaladan cadagna looga saari karo dhegeystayaal aan wargeyska dhegeystayaal qeybtiisa boggii safaraad iyo shanaad waxaa leeyahay dabcan ninkii halka mar xildhibaan noqday haddana markii xigtana xilkiisa wuxuu u noqday heer sare waana xilka markaasi madaxweyne ku-xigeenimo waa ninka hadda aan ka hadlaynay ragaadayga shaagway xilka maanta dabcan madaxtooyada xukumaya waxaa markaasi leeyahay siyaasadiisa sidaas umadabcan ugama sii faran dabcan saa uma ugu sii faran dhuudhuubneen oo waxaa leeyahay inkastoo laakiin uula soo shaqeey jiray madaxweynihii wadanka labada madaxweyne wadanka labaad ee daniel turet jaramoy halkan cashiro fara badan ayaa markaas u yaala leeyahay sidii uu u fahmi lahaa oo la qabsan lahaa nidaamka dowladnimada waxaa halkan leeyahay in markaasi iminkan uu doonayo in dhexda u dhuuqsado habka iyo weliba nolosha iminkan laga doonayo dowladda inuu kaga taliyo madaxweynaha william ruuto xaaladda adag iyo nolosha ayaa markaasi qeyb kaga turjumaysaa sida wargeysku halkan sheegayo waa nolosha markaasi dabcan laga hadlayo ballanqaadyadii isagana soo gelayso keli ma aha farta looguma fiiqaye isagoo markaasi mar ka mid ah warbaahinada dalka la hadlaya mid ka mid ah sheegay in xaaladda wadanka markaasi ay aada u cakiran tahay sidoo kalena iminkan u baahan tahay in dib loo soo celin doono bilaha ama sanadaha soo socdo ay ku adag tahay shacabka in xaaladan ay keliya la qabsadaan maalmaha soo socdana ama bilaha soo socdana in ay howlo fara badan ay markaas wax badan iska bedeli doonaan waa siduu hadalkuu dhigee waxay tani ka turjumaysaa dhegeystaal in weli markaasi ballanqaadyada iyo weliba arrimahooda ay sii adkeenayaan sidii ay markaasi ku yaran lahaayeen baahida faraha badan iyo weliba ballanqaadyadooda ee ka mid ah sidii dabcan dadka loogu qancin lahaa inay markaasi dulqaad xoogan sameeyaan ragaadi gashaagwa wuxuu tilmaamay sheegay in ay dulqaad xoogan muujiyaan dadka shacabka ama kenyaanka sidii ay markaasi arrimahooda iyo howlahooda uga shaqeyn lahaayeen naga dhowr sugaan waa siduu hadalka u dhigaye waxaa hadda ninkan markaasi uu yahay acting president kadib waa hadda markaasi madaxweyne oo hadda hogaaminayo william ruto xilka ay xafiiska looga tegay isaga ilaa markaas uu kasoo noqonayo madaxweyne william ruto maalintii shalayto ayuu markaas u doofo wadanka london ee boqortooyada ingiriiska iyo new york ayuu markaas u kala sii safri doonaa isagoo markaasi xaaladaha wadanka markaas wax u raadin doono dhegeysa sida wargeyska uu qoray saaka ragaadayga shaagwa ay iminkan howl la taalla gacantiisa iyo william ruto sidii wadanka markaas waxay kaga qabqaban lahaayeen kagana badbaadin lahaayeen noloshan adag horaanna wuxuu sheegay in wadanka sidii hore laga dhigi doono sidii madaxweynihii uhuru kasii horeeyay ee moi kibaki in wadanka burwaaqo la gelin doono siduu asaga tilmaamaye wargeeska sidoo kale halkan wuxuu qorayaa dhegeystaal sida dabcan bogi tobanaad waxaa gabadha lagu magacaabo anway guro kerinyaga iyo sidoo kale axmed jiir oo wajeer ayaa markaasi loo kala doortay gabana gabadha markaasi hogaamin doonta gabanimada iyo weliba ku-xigeen u noqon doono dabcan madaxweyne dabcan ku-xigeen u noqon doono axmed jiir waa gabanaha countiga wajeere waxay markaasi sheegtay in ayada yoolkeeda keli tahay ku xaqiijin doonto in dowlad wadaajinta ay kaga shaqeyn doonto mise gabanarada dhammaan ay la shaqeyn doonto sidii ay u guuleysan lahaayeen ama looga guuleysan lahaa nidaamkan ee kala guurka ah nidaamka markaasi jahbareerka faraha badan ku keenay waa dowladnimada ee ku sheegayso in gobolada dhammaan ay dhibaato ka qabaan wuxuu sheegay midnimada iyo weliba isxilqaanka cid weliba inay markaasi kala kaashan doonto waxna kaga qaban karto iyadoo doonayso inay guul kaga gaarsiiso intii xilka ay hayso aanway guur waxay sheegtay in dhammaan isla kaashan doonaan waxaana markaasi qorshaha ay isla qorsheeyaan balaanka iyo weliba arrimaha inay isla dhiraandiriyaan dhammaan kountiyada in ay wax badan markaasi kusii ballaarin doonto sidii lacaga fara badan ay ku heli lahayeen sidoo kalena horumarin ay ku heli lahayeen golaha dabcan waa gabanarada dalkee dabcan ula jeedaaye inay tahay midka arrimaheeda ugu weyn ama priority ay saarayso inay qaab markaasi sharci ahaan ah ay doonayaan inay iskala qabtaan howlaha waxkaqabashada waxkabedelka kountiyada taasoo sheegtay in isla kaashanayaan dhammaan gabanarada dalka waxay tilmaamtay in afartan toddobada ismaamuul ee wadanku ka kooban yahay inay sinaantoodu ay markaasi hal miiska wada saari doonto iyadoo markaasi ay wada shaqeyn xoogan ay doonayso in la sameyso dhammaan xubnaha kale iyadoo isxustay in axmed jiir iyo ayadaba in ay markaasi meelo fara badan geli doonaan oo sidoo kale meelo qaar aysan u exeyn doonin keli ay ka shaqeyn doonaan nidaamka yuliba bidnimada dhammaan afartan iyo toddobada ismaamuul gabarhan ayaa ka tirsan kenya kwanza ama garabka madaxweynaha ka tirsan dadka weliba aadka markaasi uga dhow madaxweynaha dalka william ruto haddana iyada markaasi hogaanka la wareegtay dhegeystaal sida wargeyska saakate uu tilmaamayo waxaa laleeyahay maalmaha soo socda mise bisha soo socota ee la filayaa in markaasi wadanka doorasho cilis ay ka dhacdo meelo qaar sida meelaha qaar oo la tilmaamay la sheegayo haddaba waxaa ka mid ah meelaha ee doorasho kiceysa ee ka dhacda sida kiharu waxaa ka mid ah gaarisa township waxaa ka mid ah elgeo maraquet iyo waxaa laga yaabaa in dabcan ka dhici doono sidoo kale bongoma senata oo meesha markaas isaga uu kasoo galay haddaba aan ku kala jilciye haddaba dhindhinyoro waa markaas xildhibaan imikan dooran oo sidoo kale loo dhaariyay xilkiisa dabcan xildhibaannimada waxaa markaas leeyahay waa suurtagal in markaas imikan uu xubnaha markaas madaxweynaha uu qeyb ka noqdo ee wasiiranimada waxaana la tilmaamaya la sheegaya wargeyska saakab sida boggiisa lixaad uu ku qorayo in dadka markaas ugu firfircoon sidoo kalena uu aada uga dhow madaxweynaha uu qeyb markaas ka yahay dhindhinyoro wasiir ayuu iminkan rajeynaya halka deegaankiisa laga yaaba in doorasho ku cilis ay ka dhacdo moses otangula fomemba ama foma bong oo dabcan waa ninka hadda markaas lagu magacaabo moses otangula waa senatarka hore ee bungoma haddana markii labaad lasoo doortay laakiin hadda wuxuu ka tirsan yahay afhayeenka baarlamaanka dalka ayaa markaasi loo doortay kursigiisa iminkan wuu bannaan yahay waxaa keliya la sugayaa in markaasi dhammaan xubnaha ay markaasi guddiga doorashooyinka ay sugayaan bal nidaamka kale ee soo lasoo saari doono si markaasi hal marar doorasho ku celis loogu qabto meelaha qaar waxaa ka mid ah aadan ducaale xildhibaanka gaarisa township ayaa isagana markaasi iminkan wuxuu rajeynayaa ama sidoo kale dowladda william ruto doonaysa in wasiir uu markaasi ka dhigo laakiin iyadoo markaasi la kala qaadin wasiirada iyo waxyaalaha markaasi la siin doono shakhsiyaadkan haddana waxaa markaas leeyahay waa shakhsiyaadka uga agdhow ayaa markaas iminkan ka agdhowaan doona weli dhanka wasiirnimada william ruto aadan barre ayaa ka mid ah halka deegaankiisa ama kursigaasina dib loo celin doono oo markaas doorasho mar kale ka dhici doonto kibjumba murkumen waa elgeo marakwet senatarkeeda hadda ku jiro sidoo kalena loo dhaaray xilkiisa waxaa isagana leeyahay waxaa laga yaabaa in isagana uu qeyb ama xubin uu ka noqdo wasiirnimada ama wasiirada soo socdo oo william ruto iminkan uu shaacin doono maalmaha soo socdo dhegeystayaal sida markaas iminkan aadta loo xisaabtamayo ruto line up ayaa iminkan loogu bixiyey shakhsiyaad markaasi ugu cadcad ay iminkan doorasho ku celis meelo qaar ee ka dhici doonto meelo qaarna waa lagu kala heshiiyo iminka miiskay wada saaran yihiin inkastoo laakiin welisan soo shaabixin goordhow ama goorwaa goorta markaasi dabcan lagu dhawaaqi doono laakiin keliya aada loo dhowr sugayo weli idaacadii star f m codku gobolka waqooyi baray dhegeysanaysaan saaxiib yaal dhegeystayaal dhammaantiin subax wanaagsan aroori suban ayaan leeyahay meel baa joogtaan naga dhegeysanaysaan dabcan bal wax yar aan ku xasuusiyo iminkan gab sanatarada cusub ee ku jira baarlamaanka ama sanatarada cusub waxay ka kooban yihiin ilaa iyo lix iyo labaatan halka toddoba iyo labaatanna gabana ay cusuban yihiin kun lix iyo toban waa m c a way cusuban yihiin boqol afar iyo tobanna ayagana way cusuban yihiin dhegeystayaal halka inta badan qaarkood ay dib usoo laabteen ayaa markaas laleeyahay oo markale mar kale ay soo laabteen sida markaas uu qorayo atwoli oo markaas isaga fariin markaasi diraya wuxuu dirayaa guddiga waa dabcan isagoo madaxa shaqaalaha ee kootu wuxuu fariin u diraya markaasi in dhammaan shaqaalaha ay la shaqeeyaan sidoo kalena uu ku wargeliyay inay la shaqeeyaan madaxweynaha xilka iminkan madaxweyne william ruto waxa uu sheegay in dhammaan ay markaas howlahooda si wacan ay ula qabtaan oo lana shaqeeyaan iyadoo markaas aysan fiirinaynin taageerana sidoo kale aysan u hayin howlaha dabcan howlaha markaasi siyaasadda gees iskaga dhigaan wakhtiga iminkan laga soo baxo doorashada iyo siyaasadda wuxuu tilmaamay francis atwoli in iminkan laga doonayo in markaas wada shaqeyn xoogan ee ka dhexeyso dowladda oo sidoo kale markaasi howlahooda iyo siyaasadooda gooni iskaga dhigaan oo ayaga markaasi keliya kuga ekaato waa in markaas isan sidoo kale ku gorgortamin oona sidoo kale la xisaab siyaasada ahaana ay shaqaalaha uu kaga taliya in keliya nidaamka weliba hanaanka dastuuriga u yaala wadanka shaqaalaha inay markaasi ku shaqeeyaan tuashua wuxuu leey waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo shaqaalaha daad mar in markaas inaad hal noqotaan isku duubnaataan midnimada ka shaqeysaan sidoo kalena aad hal mar ku dowladda hal mar aad qayb kaga noqotaan sidoo kale kawada shaqeysaan daad maalmaha ay dabcan wuxuu leeyahay waa midda markaas shaqaalaha ay hogaan ku noqon karaan mise midnimo ay ku gaari karaan waa siduu isaga tilmaamayo isagoo shaqaalaha u xaqiijinaya in dowladda william ruto ay markaas san soo faragelinin sidoo kalena hogaanka akootu taasoo sheegtay in ay markaas kambeyn keliya ahayd howlahaasi hadda laakiin howlaha shaqaalaha wuxuu leeyahay mas atwoli isoo markaas ka cabsi qabo in dabcan waa sida wargeysku qoraya ka cabsi qabo in shaqada laga qaado ee madaxa shaqaalaha ururka kootu in muddo muddo uu soo ahaa dhegeystayaal laakiin kootu iminkan wuxuu markaasi gudaha weliba shaqaalaha kuwa internationalka macaalamiga oo sheegaya inuu doonaya inuu la shaqeeyo sidoo kalena kale iminkan kulamo uu doonaya inuu la qaato madaxweynaha william ruto markuu xilka markuu dabcan wadamadaas uu kasoo laabto eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin subax wanaagsan arooryo suban meel walba joogtaan naga dhegeysanaysaan saaxiibayaal waxaan leedahay subax wanaagsan waxaa filaya subacan oo qurux badan inaad noo dhegeysanaysaan saaxiibayaal dhegeystayaal dhammaantiin balqaadka telefoonada dhegeystayaashansiyo iminkan sida tooska ah inoo dhegeysanaya iyo weliba deegaanada xarumaha kala duwan ay naga dhegeysanayaan saaxiibayaal qadka telefoonka ugu hore subax wanaagsan oo ku salaamaya soo dhow walaale wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu siyaad cadow lagdheera ka waran saaka banaanay haye maxaa lahayaa maxaa hadal haysaa marka
wax aan hadal haana ma laha haye
wax cusub shalay horta ilaa daraad buu dadkaan ka maqla waa yar xanuunsadee haye
warkaadana hada hadda waan maqlahay oo gaaseeska akrinaysee aadaad umaasan tahay shukran
biskallahu khayr wadaba aad umaasan tahay star f m subax wanaagsan soo dhow walaale
wadhawaay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu soo dhow maxamudow salaamaya waan dhowyahay walaal maxamuud baahir dhaqane subax wanaagsan waa ku salaama adiga dhegeystayaal subax wanaagsan maalihi marka hore shukran meel aad joogaan alxamdulilah ilaahay mahadle ilaahay baan ku shukriyey nabad baan kusoo kackacnay mhm hadda intaan la hadalnay wax dhibdhe ma aanan maqlin sah marka hadalahayga ugu weyni jaara waxaa wey niyo macalimin la-aan baa ka jirta mhm marka iskuulla qaar oo hadda daahir primary oo kale iskuulla dhahay waa kalaas ilmi hadda waa in la xiro buu taagan yahay macalin daraaddeed sababtu maxaa tahay macalin oo keliya macalin la-aan wey haa, macalin macalin macalin hadii wax akhriba la waayo ilmaha maanta ay joogayo haye marka koonta waxaan ugu baaqaynaa inay macalimiin qoraan koonta horta waxaa wey tacliinta hadda wax kastaa waxaa la dhihi deflation baa la dhehe mhm oo dowladii ho- dadka ayaa la hoos keenaa laleeyahay wax kastaaba intaa lagu soo wareejiy mhm marka dhaqaalihii intuu imaaday biyihii caafimaadkii wax kasta marka waxaan u sheegayaa gabanaha cusuban oo hadda gaarista soo gale mhm inuu arrimahaas wax laga qabto iyo mudanayaasha la doorto oo hadda xoogga wuxuu saaran yahay muumudanayaasha m c alka la doorto aad baad umaasan tahay maxamudow shukran marka waxaan dhihi lahay arrintaas waxaa ka qabtaan macalimiin waa in la shaqaaleeyo oo tacliinta wax laga qabto aad Salaamu umaasan calaykum.
tahay calaykum salaam waraxmatullahi barakaatu walaahi hadalka badan soo dhow asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu yuusuf waa ku salaamay Waa wax wanaagsan bashka xaaji xaga dheere soo dhow bashka waa dhow alxamdulilah ilahi nabada lagu soo kaakiyey haye intaan ka warqabna alxamdulilah aad baa loo fiican saakana xoogaa yara maaragtay xagaa xagaayi waxbaas ka jirjoor maha darro maasha allah alxamdulilah ilahi roobaan nafsiyaan leenahay haye aad iyo aad baan kuu salaamay dhegeystayaasha iyo macalinkaba shukran star f m soo dhow walaal magacaaga
السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu ويوسف وكذا ومع العالم بس عالم بشار وايه aadanu halka ku sugan tahay والله ما ما جاني وعن كله mm
والله بعدين ما كبر في سكر على عدد u sheego gaarsiiso
والله لو أنا ما يقدر بيكوله imisaa neef
أنا كرني أفو أنا أنا بلن برر الله haye بدنا فيه وكل مقنع haye والله لو أنا وح وح أنت وده الران إلا بوك إياه هسقى مالي لا بادية لا تلويكا mhm يا والله لو أنا يقول كلام مقنع haye هذا أنا تدوي تونا بوقار خد على هذا والله soo koob soo koob dadka fariinta gaarsiiso ugaas مركب والله أنا نكى على نكى على على سيرفون هو يري سيرو سبن u sheego oo waa ku maqlayaane
سيرو سبن سين فوتو تو mhm fifty seven mhm thirty four oo ugu celi mar kale zero seven ten mhm forty two mhm fifty seven aad baad umaasan tahay waa tahay ninkaasi xoolaha cidda aragtay ha u sheegan wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu soo dhow walaal magacaaga waa maxay ibraahim gaalasa alla gaalisa gaarso ka waran saaka alla gaalisa qowo weerar axmed aka sheegi haye nabada lagu baabalistay sax
si fiican baa lagu soo gaay waxa waraanta caawaye saaka lalaayinta caawaye nin shaqa hayso shaqada laga tiraya shaqa kale la tiraya inta ummadda ilay shaqa laantaan la yaabanay haye marka ninka ruuta waxaa leeyahy dadka hadda kaabeen baa laga soo baxay Mhm.
dadka isku laynin Mhm.
sheekada way dhamaatay mbinima ninkiisa mbinima iskaas ninka wasiirna ku kala magacaaba Mhm.
kaabeen kale nagu soo celin haddaan kulananay dhib kale lama doonayna Saa ummad kala tuurina dadka shininta shaqa haysa shaqa kale siin hadda lagu diri iyo waxaas xaq ma aha
aad baad umaasan tahay shukran waa fahansooma aha marka qaarkii shaqaysa aad baad umaasan tahay waa tahay dhegeystahaas u mahadsan yahay xigaha kale qadka telefoonkan sinaya dhegeystayaal goor wararka sideedda subaxnimo maqli doontaan laakiin xigaha qadka telefoonka subax wanaagsan walaala soo dhowow
salaam calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu maxamed siyaad dhagaca barnaamijii soo dhow nianigii ka waran saaka
nabad baa lagu barya haye
ilaahay mahad baan ka sheeganaynaa dee kateg waadaniyow xoolihii baa naga jiran ari iyo geel weliba geel uu daray haye
abaaraa jireen marka dalka fara badanaa umaade mhm cudurrihii baa bateen iyo geela baa naga dhammaanayaan maanta mhm
adaleenta ugu badan waxaa weeye roob ilaahay nasiiyo saakayna xagayaa nooshucusa aada iyo aad
waan ku salaamay muslimiinta meelay Em, joogaan waa tahay aad baan kuu salaanay anigana saaxiib waa mahadsan tahay xigaa kale qadka telefoonka siinaya star f m subax wanaagsan isagaan leeyahay Ee, qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga walaala soo dhow
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
waa cabdi xaaji kaasa waxay magaalada madeera gaaraan suuqa xoolaha soo dhow
adalaynta waxaaba saakay farax badan ayaan faraxsan aadan barada calo wasiir loo loo saadaalinayo mhm
ayaan ruto iyo dowladdiisa u b aan ugu mahadnaqaynaa horta midda ugu horeysa haye
midda labaad miya oo macalin la-aan ayaa ka jira gobolkan meesha hadda aan joogno madeera macalimiinta ayaa sii gabaabsi haye
dowladda cusub oo wasiirka aadan barada aadan harna inaa tallaabo ka qaado oo meesha ayada awood inoo saaro oo macalimiin sida gobolka waqooyi bari lagu helayaa madaxweynaha kala shaqeeya aada iyo aad
arrimahaas ayaa hadalhayntooda saaka iyo wasiirka oo lagu faraxsan yahay aadan barada cali u d a ballanta kasoo bixi doonta oo madaxwe ra-iisul wasaare loo dhawaaqi doono wasiir aad baa mahadsan tahay saaxiib star f m soo dhow subax wanaagsan
asalaamu calaykum yuusuf bakat wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
waa ku salaamo waa cumar akheer oo jooga magaalada mandheera haye ka waran een, mandheera saaka
saaki si wacan oo wanaagsan lagu abirista ilaahay nabadgelyahana siiya Aha, roobdoona waa jira saaki cirkana xooga oo xowraf leeyahay marka waxaan leenahay horta roob allahana siiya idaacadda maqalkeeda oo kay waaya meeshaan ku noolnahay ilaahay aa nabad ugu soo kiciy marka waxaan leeyahay abaartan allah naga soo bixiyay saaxiibkay maxamuud daahir dhaqane iyo ragga dhan oo stafm ka qayb galay yuusuf bakad iyo saaxiibkay muscab kulli waan salaamaya saaib aad baa mahadsan tahay star f m soo dhow walaale Hello, salaam calaykum.
wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu Walaal badan baa salaamo shirka kala qaado Miss Mandera.
mulkii soo dhow
Miski baa leedahay.
miski miski miski soo dhow miski haye Fiican walaal nabad baa jirta.
Mhm, Xadiga ma jiraan.
mhm,
Ka soo intaan ogaa iska fiican nahay.
mhm, Anoo banaanka weliga u soo bixin.
mhm, Laakiin nabad baan ku soo kacanay.
mhm.
Runtii waxaa leeyahay dadka doorteen hadduu wax qaaliyey iyo hadduu wax dejiyey waxa adkaystaan ayakaa doorteen.
Mhm, Hadduu wax garab noqday hadduu wax garab noqoninba.
mhm.
Marka in badan walaal waa ku salaamaya.
shukran miski mahadsan tahay xigaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhow walaale asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waa macalimow kaa soobe ahaa xagar dheere ma garatid xagadheere ka waran saaka
abo ilaah baa mahadle nabad baan ku soo kacnay intii bugta allah caafiyo intii caafimaad qabto allah u ziyaadeeyo ma garatid aamiin intii wax haysanin ilaahay wax hasiyo xagar dheere saaki roob baa noo bilaawday ilaahay ha noo
macallim uu mahadsan yahay xagadheere xigaha kale qadka telefoonkan siinaya star f m soo dhow asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu maxamed tawane gaarisa dhikaburi gaarse ka waran saaka maasha allah alxamdulilah ilaah baa mahad iska leh haye
aad baan u wanaagsannahay dhegeystayaasha dhammaan waan salaamaya maxamed cabdi jaamac buula madiina xareer cumar buula buraan waxaan leeyahay subax dhacdiin waxnaato aha sababna allah nasiyaan leenahay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin aada u mahadsan tahay star f m subax wanaagsan soo dhow
alo waan ku salaamayaa soo dhow
yuusuf bakar saaxiibkay aadan ku salaamaya waa cabdiqaasin cabdi cadan masaajida xaafadda bulaqasab oo aad star f m ceel ugu qaba soo dhow walaale idaacadda waa nagu yartahay walaal macaan idaacadda hadda waxaan ka dhegeysana waxaan ku dhegeysanaya waayar dheer wax badan waan sheegay horta waan jeclaan lahay inaan idaacadda noo imaado subax wanaagsan aan kuleeyahay cadan masaajida wood ilaa meesha u koraysa iyo meesha u hooseysa waa nabad laakiin abaaro saaman xumaa ka jira inaad idhaada ku aragtaa fiicneed ilaahay aa kasoo bixiy waana ku salaama walaalkay waan ka qaad saaxiib xamdi gure stuudiyo labaad ku sugan tahay dhegeysta warkii sideedda subaxni wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu saaxiib soo koob magacaaga
waa cusmaan oo ifa jooga cusmaanow soo dhow subax wanaagsan barwaaqo iyo kharsaakina waxaad moodaa cirka wax roon ah ahaa hagaaya qabow ilaahay roobana siiyo Amiin.
soomaalida abaarta allah ka saaro aamiin dad badan oo gaajaysana oo xoojka soomaaliya kenya wadanka way joogaan oo Mm.
dhibaataysan ha loo gargaaraan dhihi lahaa
aamiin
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu dhegeystahaasi cusmaan uu yahaa dhegeystayaal een, aad bay u mahadsan yihiin dhegeystayaasha saaxiibada qa- ayaha qadarinta naga mudan
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu soo xanaagsan kulan wacan dhammaantiin dhegeystayaal gobolbaa joogtaan iyo sulmaadna maqlaysaan star f m codka gobolka waqooyibar aad nagala socotaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hoggaan kasta gaar ahaan xaalada dalkaas wax walba isniin ilaa jimcaha ayaad si waase wax walba isniin arbaca iyo jimca ayaad ka dhegaysataan warbaahintaasta si wada jir waxaa idinkugu daadiin doona anigu amsa ismaaciil iyo weliba yuusuf bakad waa subaxnimo sniin ah sagaal iyo tobanka bisha sagaalaad ee sebtembar labada kun laba iyo labaatanka waxaanu gudagelaynaa sidoo kalena inoo bilaabmaya qeybta ugu hore ee barnaamijkeena hoggaanka dhegeystayaal alaab waxaanu ku eegnaa waa arrimaha siyaasadda iyo weliba xaaladda dalka waxyaabaha ka cusub maxaa cusub maalmihii lasoo dhaafay maxaa dalka ka cusubnaa weekends ayaa lasoo maray sabti axad waa la ogsoon yahay waa lana ogyahay mar walba sabti axad markii laga soo gudbo isniin la yimaado arrimuhu waa isbedelaan waxyaabo badan ee halkaasi ka dhaca siyaasiyiinta waa maalmaha ay markaasi kawaanka tagaan sidoo kalena masraxyada ay tagaan ay fuulaan halkaasina ay hadaladooda kala duwan ay ku jeediyaan dhegeystayaal arrimahaasi ayaanu ku eegi doonaa maanta qodobo kala duwan ayaa miiska inoo saaran oo barnaamijkaanu ku gorfeen doonaa soo dhawaada ayaan idin leenahay dhammaantiin waxaad nagala socotaan mawjadaha kala duwan ee idaacadda sidoo kale barteena internetka ayaa si toosa inooga maqli kartaan goob walba oo aad joogtaan waataa dhegeystayaal maanta waxaan eegi doonaa dabcan safarka madaxweyne william ruuto ee dalka dibadda iyo weliba arrinta la isku haysto ee hoggaanka baarlamaanka waa hoggaanka aqlabiyadda ee baarlamaanka dhegeystayaal midka aqalka sare ee senadka waxba markaasi mushkila kama taagno oo kooxdii rayla iyo azimiyo waa isdhiibeen oo waxay leeyihiin halkaasi waan looga badan yahay laakiinse weli waxay leeyihiin annaga ayaa ku xoogan aqalka baarlamaanka national assemblyga hadalkaasi iyo weliba arrimahaasi ayaanu barnaamijka ku gorfeen doonaa dhegeystayaal laakiinse hadda maxaad ka og tahay in rigaadi gashagua oo iminka waddanka xukumaya maadaama william ruuto uu dalka ka maqan yahay madaxweynaha dalka dabcan markiisii ugu horreysay ayuuna markaasi halkaa joogaya waa rigaadi gashagua laakiin qodobkaasi uu inoo dambeyn doonaa marka u hore waxaanu ku hormaraynaa dhegeystayaal arrimaha la xiriira dhankaasi iyo weliba hoggaanka aqalka baarlamaanka dabcan haddii aan dib u laabanno doorashadii ka hor waxaa halkaasi dalka laga sameeyey laba isbahaysi oo waaweyn labadaasi isbahaysi waan ogsoonnahay azimiyo laumoja ayaa mid ka mid uu ahaa oo uu hogaaminaya raila odinga iyo madaxweynihii hore uhuru kenyatta laakiinse waxaa azimiyo isku diiwaangeliyey ilaa iyo xisbiyo gaaraya lix iyo labaatan lix iyo labaatankaasi xisbi markay isdiiwaangeliyeen kadib waxaanu ogsooneen maalintii xafladdaasi ay ka dhaceysay k i c c waxaa loo keenay mid walba buug inuu saxiixi ahayd buugaasi waxaa ku qornaa waxaa loo yaqaano election pact dabcan waa heshiis doorasho heshiiskaasina wuxuu dhigayey sida ay sheegeen oo azimiyo kooxdooda iyo weliba isbaysiga si guud in lix bilood ka hor doorashada cid allaala ciddii saxiixda aysan ka bixi karin si la mid ah saddex bilood kadib markii doorashadu ay dhacdana aysan ka bixi karin isbahaysigaasi xisbi kasta oo doonaya yacni haddii aad rabto inaad azimiyo ka baxdo kow waa in lixda bilood ee ugu hore doorashada ay dhammaataa kadibna waa in saddexda bilood ee ku xigta doorashada markii la qabto ay dhammaataa markaas kadib ayaad ka bixi kartaa waana sharciyan yacni legali waa wax la saxiixay oo ay saxiixeen xisbiyada dhammaantooda laakiinse kenya kwanza dhankooda iyaguna waana ogsoonnahay ilaa iyo tobaneeyo xisbi ayaa halkaasi iskugu tegay iyagana heshiisyo ayay kala saxiixdeen oo doorashada ay ku galeen heshiisyaasi waxaan ogsoonnahay waxaa ka mid ahaa sidoo kale in kooxda ninka lagu magacaabo moses wetangula ay weliba musaale mudhavari ay boqolkiiba toddobaatan keenaan codadka goolbeedka iyo waxyaabo la mid ah ayaa halkaasi lagu heshiiyey laakiinse hadda maxaa dhacay dhegeystayaal doorashadii kadib qaar ka mid ah xildhibaanada oo lagu soo doortay tikidkii xisbiyada qaar ee ka tirsanaa azimiyo ayaa waxay sameeyeen waxay u weecdeen dhanka madaxweynaha iyo weliba dowladda taasoo micneedu tahay inay iskaga baxeen azimiyo iyagu waxay leeyihiin azimiyo waanu iskaga baxnay kooxda raylan waxay taagan yihiin sharciyan annaga ayay weli naga tirsan yihiin maadaama saddexdii bilood la gaarin waayahay waxaan ogsoonahay labadii maalmood ee lasoo dhaafay markii laga bixi shalay laakiin jimca iyo sabti azimiyo waxay kulankooda ee xildhibaanada la yeelanayeen ay ku qabteen dhankaas ismaamulka machakos ee madaxweyne ruuto iyo kooxdiisana waxay ku qabsadeen ismaamulka nakuru ee magaalada naivasha halkaasina waxaa lagu soo xulanayay qofka qabanaya hogaanka ee aqlabiyadda baarlamaanka majority leader iyo weliba minority leader waxaa loo yaqaano iyo majority markaasi web iyo minority web taasoo markaasi aan ogsoonahay in xildhibaanadaasi ay awood gaara siinayaan xildhibaanadaasi sidoo kale dabcan majority leader marka lagu leeyahay waa hogaan ama jago aad iyo aad u weyn oo aad iyo aad markaasi u culus marka ay timaado baarlamaanka yacni waa qofka ugu sareynaya baarlamaanka afhayeenka markii laga soo tago xafiis gaar ayuu leeyahay qofkan dhaqaale gaar ayuu leeyahay lacagtiisa xildhibaannimo iyo lacag kalo ama mushaar gaar ayuu leeyahay shaqaale gaar ayuu leeyahay baabuur gaar ayuu leeyahay xafiis gaar ayuu leeyahay waa fahmi kartaa dabcan waa jego aad iyo aad markaasi u culus oo aan ogsoonahay ilaa muddo sideed sano ku dhowaad inuu soo inuu inuu hayay xildhibaanka gaarisa marka haddii aanu egno kooxda ay soo xusheen azimiyo oo iyaguna ku doodaya oo leeyihiin waxaanu nahay azimiyo waxay leeyihin waxaanu nahna majority party waxay soo xusheen ninka lagu magacaabo opio wandanyi waxay usoo xusheen hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka maadaama arrintan ama hogaamiyaha lama doorto haddii dhegeystayaasha aan ka jaahil bixinno ma ahan wax sida afhayeenka intii baarlamaanka la yimaado ha loo codaya leeyahay laakiin xisbiga ayaa iska soo dhaxulaya waa la fadhiisanayaa qofkan ayaan la doonay in uu markaasi noo noqdo ayaa leeyahay inta badan xitaa waxaa macquula in gobolada lagu saleeyo iyo waxyaaba lamid ah marka ninkan opio wandanya ayay usoo xusheen kooxda rayla oo xildhibaanka u gunja ah in markaasi uu noqdo majority leader waxaana ku-xigeen u noqonaya oo deputy majority leader u noqonaya ninka lagu magacaabo robert mbui oo xildhibaan ka ah halka loo yaqaano kathiani haddii sidoo kale aanu kusii soconno junet maxamed oo isagu xildhibaan ka ah bariga sunna ayaa waxaa la siiyey majority web halka ay ku-xigeen u noqonayso gabadha lagu magacaabo sabina chege oo si markaasi magacaabisa ku soo gashay aqarka baarlamaanka waxay u noqonaysaa deputy majority web waa yahay haddii aanu eegno dabcan waanu sheegnay oo aqalka markaasi sare azimiyo waa laga badan yahay oo sidaan filay ilaa hal ama laba ayaa laga horeeyaa senatarada oo halkaasi qayli kamay keenin khudbadda waxaa jeedinayay ninka lagu magacaabo calonzo msioka oo isagu waxyaabihii ay ku heshiyeen halkaasi ka akhrinayay si bareer ayuuna u leeyahay yacni uu dhahay anaga ayaa sharciyan ah majority leader i mean majority party ama kooxda markaasi hogaaminaysa baarlamaanka markii aanu si kale aan u eegno dabcan waxyaaba badan ee halkaasi ka jira dhegeystayaal waxyaabahaasi halkaa ka jiro waxaa ka mid ah oo aan ogsoonnahay ilaa iyo waxaa jira halkaasi dhowr markaasi xildhibaan amaba oo iyagu lagu soo galay ama kusoo galay si markaasi madax banaan ama independent loo yaqaano xisbiyada qaar ka mid a xisbiyada ka baxay halkaasi waxaa ka mid a xisbiga u d m ee cali rooba uu hogaamiyo ilaa sagaal xildhibaan ayay leeyihiin waxayna marka hore ka tirsanaayeen azimiyo laakiin hadda dhankaasi iyo madaxweyne ruuto ay jiraan sidoo kale the service party ayaa qeyb ka ah laba xildhibaan ayaa usoo gashay maendeleo jabjab laba xildhibaan ayaa usoo gashay xisbiyada kale ah nopew iyo weliba d p iyo g d d p m d g iyo weliba c c m iyaguna min hal xildhibaan ay halkaasi sidaasi kusoo gasha ugu soo galay marka ilaa dhowr iyo toban ayay noqonayaan markii laisku geeyo xildhibaanadan iyagu markaa ka baxay azimiyo laakiin iyagu way sheeganayaan ha iska baxaan ay leeyihiin jismun qaa'ib ha noqdo oo jirkooda halkaasi iska jiro laakiin sharciyan annaga ayaa iskale ay leeyihiin waana arrinta ilaa iyo hadda markaasi dooda ee ka socota dhegeystayaal laba iyo toban xildhibaan ayaa kusoo galay si magacaabis ah ama si madax banaan si kale daan udhigo independent loo yaqaano toban ka mid a labayo tobankaasi waan ogsonahay mar horeba kenya kuwanza iska xaadiriyeen oo waxay kasoo qadeeyeen state house ruto ayaa u yeeray mar hore laakiin markaasi deputy madaxweyne dooran ayuu ahaa oo xaafadiisa kaalin ay ugu tegeen waxayna sheegeen in isaga ay kooxdiisa ka tirsanaanayaan ay afhayeenkiisa dooranayaan uu watay oo ahayd ninka lagu magacaabo mosir tangula wax walba uu doonay in baarlamaanka uu meelmarsadana ee ama aqalka baarlamaanka uu meel- u meelmariyana ay iyagu qeyb ka noqonayaan oo ay u meelmarinayaan arrimahaasi ayaa hadda ee, laisku hayaa dhegeystayaal aqalka sanadka haddii aanu eegno ee, dhankaasi iyo sanadka bal intaanu eegin haddii aanu aragno ee, dhanka iyo kenya kwanza iyaguna maxay soo xusheen majority lead ayaguna meesha laba majority lead ayaa hadda laisku soo xulay qof el ree minority lead inuu soo xusho laakiin eh, ma ahan kooxda yacni laga badan yahay ma jiro hadda Eh, kimani uchungwa ayaa hadda waxa uu yahay majority leader qofkay usoo magacaawdeen ama usoo xusheen eh, kooxda william ruto ninka lagu magacaabo owen baya ayaa isagana ku-xigeen u noqonaya deputy majority leader Eh, silvanus osoro wuxuu noqonayaa majority whip gabadha lagu magacaabo naomi waqo waxay noqonaysaa deputy majority whip senadka iyaga ayaa ugu badan oo aanu ognahay eh, kenya kwanza waxay majority whip usoo xusheen ninka lagu magacaabo arion a- a- a- majority leader aan rahday waxay usoo xusheen aron choriote senatorkaasi Eh, tabitha karanja oo iyadana laga soo doortay nakuru ayaa deputy majority leader oo aqalka senadka ama aqalka sare ee usoo xusheen kenya kwanza Eh, boni halwale ayaa isagana waxaa loo soo xushay majority whip halka lelegwe eltumbesi uu isagana noqonaya deputy majority whip dhegeystayaal Eh, waxaa leeyahay sidoo kale halkan eh, kenya kwan- eh, waa maj- azimio iyagu waxooda waa iska caadi oo hadda dhankaasi aqalka senadka mucaarad ay ku noqonayaan oo waa laga badan yahay waxaa laga qaatay aan ogsoonahay eh, waa majority waxaa laga qaatay speaker oo ninkii ay wateen uu xitaa markii dambe eh, waa kalonzo musokai uu iska tanaasulay aan ogsoonahay eh, meeshii laga rabay inuu imaado oo uu iska xaadiriyo tartanka uu iskaga baxay dabcan daqiiqadihii ugu dambeeyey laakiin hadda kooxda zimio ee yuusuf haddaa eegto weli waxaa halkaasi kaaga muuqda quus la-aan yacni koox aan quusanaynin weli waxay rabaan in ay sheegtaan inay awood ku leeyihiin eh, aqalka baarlamaanka sidoo kale aqalka senadka iyo weliba eh, dibadda waxyaabahaasi oo dhan ayaa hadda inooga muuqda halkaasi madaxweyne william ruto oo isagu ka hadlayay halkaasi maalintii eh, sabtidahayd oo uu eh, dabcan eh, soo gabagabeynayay kulanka waxa uu ugu baaqay kooxda raila odinga iyo weliba azimio in markaasi aysan eh, madax xanuun iyo weliba jahwareerka ay daayaan wuxuu leeyahay unnecessary contest looma baahno yacni een, looma baahno ayuu leeyahay in imika xifaaltan aan micno lahayn siduu hadalka u dhigay taasi oo la jeedo in la idinka badan yahay aqalka baarlamaanka laidinkaga badan yahay aqalka sarena laidinkaga badan yahay mana jirto sabab aad hadda ugu dhagnaataan ayuu yidhi ee majority leader ama hogaamiyaha aqlabiyadda dabcan waa waxa laisku haysto muhiimad gaara ayuu leeyahay hogaamiyaha aqlabiyadda waa qofka isagu mar walba u taagan ee waa businesska ama wax walba oo dowladdu rabto in ay meelmarsato waxaan ogsoonahay ee dowladda jubli ee aadan barre ducaale ayaa markaasi u taagnaa oo inta badan sharciyada u meelmarinayay isaga ayaa loo soo dhiibayay isaga sponsor gareynayay ee kadib dooda halkaasi soo bandhigayay inta badanna waa uu markaasi u meelmariyey ee xukuumaddii jubilee waa sharciyo badan ayaa jirta oo xitaa qayli ka dhashay buuq iyo muran ka dhashay baarlamaanka ferl iskula tegay oo ay meelmariyeen marka qofka le- markaasi majigadan loo dagaalay loo dagaalamayo loona loolamayo waa jego aad iyo aad muhiim ugu ah labada isbahaysiba sababtoo ah haddii kenya kwanza ay qaataan ee, dabcan ruto waxaa u fududaanaysaa in sharciyada uu doonayo inuu meelmarsado aqalka baarlamaanka ay u fududaato haddii kooxda rayla ay qaataana waxaa macquula inay ku adkaato ruto in hadhow uu meelmarsado waxyaabahaasi maadaama ee, iyagu ay ka badnaanayaan sidoo kalena wax walba ay kasoo horjeesanayaan eena ku qasbanaanaysa markaasi in mid um xildhibaanada ka mid ah uu u sponsor gareeyo ee, motionkaasi ama sharcigaasi ay doonayaan in la meelmaryo dhegeystayaal Ee, kalonzo isagu haddii aan dib ugu laabano hadaladiisa waxaa ka mid ahaa oo ay sheegeen ama uu sheegay uu leeyahay ee, wuxuu leeyahay halkii ayaanu taagannahay yacni wuxuu leeyahay waxaanu taagannahay halkii aan ku qaadan lahayn ee, tiradaasi halka maxay tahay yacni wuxuu ula jeedaa ee, annaga ayaa halkaasi ugu badan wax walba oo azimiyo iyo weliba eh, k- eh, azimiyo la umoja wan kenya ilaa iyo hadda azimiyo la umoja sharciyan markii lagu daro eh, xisbiyada ka baxeen oo u d m ay qeyb ka yihiin eh, jabjab ay qeyb ka yihiin eh, pa ay qeyb ka yihiin waxay leeyihiin boqol lixdan iyo sideed xildhibaan sharciyan yacni boqol lixdan iyo sideed xildhibaan kenya kwanza boqol lixdan iyo toddobo taasoo micnaheed tahay in kooxda ruto laga horeynayo hal waa haddii la eego sharciyan la galay Eh, laba iyo toban waa si magacaabis ay kusoo galeen eh, si madax banaan aan raahda ay kusoo galeen independence Eh, xisbiga n a p k waxaa iyaguna markaasi ay iska leeyihiin hal xildhibaan xisbiga g d d p ne hal xildhibaan ay iska leeyihiin ama uu iska leeyahay marka taasi eh, waa midda ay eegayaan kalonzo iyo azimiyo iyo rayla yani waxay eegayaan tiradan hadda aan idiin sheegnay oo ah sharciyan in iyagu iska leeyihiin boqol lixdan iyo sideed azimiyona boqol eh, kenya kwanzana boqol lixdan iyo toddobo oo kooxda rayla ay hal xildhibaan horeynayaan laakiinse waxaa leeyahay arrintu halkaasi maahan oo waxaa la eegayaa political ay leeyihiin aadan bara ducaale isagu maalinkii eh, shalay ahayd makhribkii gelinkii dambe waa uu difaacay waxa uu difaacayaa in kooxdiisa kenya kwanza ay yihiin majority yacni qoraal uu soo qoray ayuu halkaasi ku sheegaya waxaana uu leeyahay eh, dabcan kooxdeena ayaa si sharciyan ah majority ah waxaa ducaale uu ku doodaya uu leeyahay eh, in markaasi ay ahayn in azimiyo ay saddex bilood sugto maxaa saddex bilood ma sugi karto oo wuxuu leeyahay eh, waxaa jira halkaasi in wax loo yaqaano freedom of association yacni in qof walba uu xor u leeyahay in halkii uu doono uu leeyahay wuxuu soo xigtay eh, ah, dastuurka dalka eh, ah, waa dankaasi iyo eh, farqada soddon iyo lixaad article 36 1 ayuu soo xiganaya dabcan oo uu leeyahay qof walba wuxuu leeyahay xorriyad oo meeli uu doono ama meeshuu doono ayuu aadi karaa meeshuu doono ama qofkuu doono ayuu taageeri karaa qofkuu doono ayuu isla xiriirin karaa marka wuxuu u doodayaa xisbiyadan ka soo baxeen azimiyo oo kenya kwanza soo galeen oo uu leeyahay sharciyan iyagu eh, sharciyan waxaa la dhaa ma jirto oo waxay leeyihiin xuquuq ay meeshay doonaan ku aadi karaan cid ay doonaan ku taageeri karaan Sa- marka wuxuu leeyahay dabcan ma ahan wax oo dood ay ka taaganta maahan uu leeyahay maadaama dadkan qalbiyadooda ay jiraan kenya kwanza anaga ayaana loo xisaabinayaa ayuu leeyahay dabcan eh, hadalkiisan ayaa waxa uu ku soo aadaya oo aan ogsoonnahay in markaasi eh, eh, hadalkiisa ay ku soo aadaya eh, kadib markii labada kooxoodba ay soo bandhigeen laba tiim laba markaasi eh, is- iska soo horjeeda oo mid walba majority leader majority leader majority whip majority whip maba jiro minority wax la dhaho ay ku leeyihin hadda xe- baarlamaanka yuusuf dabcan eh, waa fahmi kartaa Eh, sida hadda ay wax u socdaan maba jirta ay leeyihiin wax minority la dhaho dhanka aqalka baarlamaanka ama national assemblyga yacni labada kooxoodba eh, waxay leeyihiin labadaba waa inay isla fadhiistaan kursiga majority-ga laakiinse wax walba waanu arki doonaa waxaana kala bixin doona ninka lagu magacaabo moses wetangula afhayeenka baarlamaanka ama guddoomiyaha baarlamaanka ayaa kala bixin doonaa eh, dhegeystayaal eh, oo aan ogsoonnahay in isaguna uu halkaasi ka hadlay goormuu hadlay waxa uu hadlay eh, maalmo ka hor eh, xilli uu soo gabagabeynayey shirkii barasabyada uga socday dhankaasi iyo ismaamulka ee mombasa maalinkii sabtidaha isaga oo markaasi uga qayb gelayay ama matalayay madaxweyne ruto ayuu ka qayb galay halkaasi waxaana uu sheegay in si dhexdhexaadnimo ama si dhexdhexaada uu arrintaasi go-aan uga soo saari doono oo uu sidoo kalena sheegi doono cidda sharciga u leh majority leader haddii azimiyo la siiyo oo la dhaho idinka ayaa sharci u leh oo maadaama eh, sharcigiini uu dhigayey in saddex bilood kadib um, ay bixi karaan xisbiyada waa well and good ay leeyihiin haddii markaasi uu sheego kalonzo ama oo, ka- eh, waa ninka lagu magacaabay tangula oo uu ku raaco hadalka aadan bare uu isna sheego uu yiro uu dhaho eh, waxaa jira wax la yidhaahdo freedom of association yacni qofka inuu xorriyad u leeyahay in meel uu doono uu taageero lagana hor istaagi karin iyaduna waa la arki doonaa oo markaasi garab u noqon doono eh, kooxda eh, william ruto iyo weliba eh, kenya kwanza maadaama hadda iyagu ay kala bixi waayeen oo azimiyoona diideen kenya kwanzana ay markaasi diideen waxaa hadda indhaha lagu wada haynayaa ee ninka lagu magacaabo ee moses wetangula waa afhayeenka baarlamaanka dhegeystayaal isagana wuxuu leeyahay i am ready to settle ayuu leeyahay this issue waxaan diyaar u ahay inaan arrintan xal ka gaaro ama aan markaasi go-aankii ugu dambeeyey aan ka gaaro ayuu leeyahay ama aan soo bandhigo ee dhegeystayaal dabcan oo waxyaabaha halkaasi iminka ee ka taagan ee imi- aan ogsoonahay ee in maalmihii lasoo dhaafayna ay dalka ka cusubnaayeen arrintan oo mar horeba laisku haystay yacni maalintii ugu hore ayaa laisku haystay ee dib haddaan u laabanno waxaan ogsoonnahay ee, markii la eego dhankaasi iyo aqalka ee, baarlamaanka national assemblyga xilligii la codeynayay ee afhayeenka loo codeynayay ee raila wuxuu watay nin lagu magacaabo kenneth marende afhayeenkii hore ee baarlamaanka ayuu watay iyo kooxda azimiya oo dhan ay wateen halka kenya kwanza iyo weliba kooxda madaxweyne ruto iyaguna ay wateen ee moses wetangula halkaasi waxaanu ogsoonnahay wetangula wareegii koowaad wuxuu helay ee dabcan laba boqol toban iyo shan codod ah halka ee marende uu helay ee boqol iyo soddon codod ah ku dhowaad siddeetan iyo shan codod ayaa laga horeeyey ee ninkani marka taasi qudheedu waxay ka turjumaysaa yacni ay ka- em, inkastoo eh, xildhibaanadii qaar ka mid ahaa xildhibaanadii iyagu lagu soo doortay eh, sida madaxa bannaan independentka ay aadeen garabka eh, william ruto haddana tira aad u badan ama xildhibaano aad iyo aad u badan farqi ayaa u dhexeeyey oo xitaa haddii aad eegto waxaa la isdhihi karaa talow qaar ka mid ah xildhibaanadii ee azimio la umoja miyaysan u codeen afhayeenka maadaama boqol iyo soddon ay ka badan yihiin oo tiradoodu ilaa boqol iyo toddobaatan ay ku dhow yihiin maxaa eh, maxaa dhacay ayaa la isleeyahay Eh, mise wax kale ayaa jiro Eh, si la mid ah markaad eegto eh, aqalka sare ee senatka inkastoo ee, aysan u tartamin ee, kooxda azimiyo oo kalonzo musoka uu iskaga haray tartankii haddana waxaa iska cad dhegeystayaal in ee, kalo- ninka lagu magacaabo amazon kingi uu codod aad iyo aad u tira badan uu helay yacni codod ka badan cododka senatarada kenya kwanza ma fahmaysaa codod ka badan inta ay yihiin senatarada kenya kwanza taasoo qaar ka mid ah een, dadka markaasi iyagu ka tirsan azimiyo ay qaarkood xitaa ku dhaleeceynayaan oo ay is- ay lahaayeen talow waxaa jira qaar ka mid ah ee, senatar anaga naga tirsan oo u codeeyeen amazon king ayaa jiro iyo waxyaabo lamid ah ay markaasi ee, isla dhex marayeen waana qodob markaasi aad iyo aad u xiiso leh waanu isku soo laaban doonaa dhegeystayaal warka saacadda ayaad maqli doontaan iyo weliba xamdi gurey qeybta labaad ee barnaamijkeenu iskugu soo laaban doonaa hadduu eebe yidhaahdo sidoo kale safarka madaxweyne william ruto ayaanu eegi doonaa ee dhankaasi iyo wadanka eh, u k iyo weliba halkaasi maraykanka uu usii socdaalayo iyo iminka hogaanka wadanka oo gashagua uu hayo isagana hal- xalay wuxuu bixiyey waraysi waanu eegi doonaa qaar ka mid a waxyaabihii uu ka hadlay Ha, sida aad dabcan barnaamijyada ku maqleyseen ama barnaamijkaad ku maqleyseen mustacab oo markaasi faahfaahinayay arrimaha qodobada markaasi kala duwan ee laisku haysto ee kenya kwanza iyo sidoo kale azimio lomoja iminkan baarlamaanka weli way qowsan layihiin ee markaasi saaka wargeyska markaas uu qoraya ah, dabcan loola jeeda garabka azimio lomoja iminkan haddana dib ayaa loogu soo laabtay baarlamaanka waxaa markaas iminka la kala doonaya madaxa aqlibiyada baarlamaanka kuwa ku-xigeenada iyo weliba kuwa markaas eh, jib eh, web loo yaqaana dhegeystayaale waxaa dabcan azimiyo lomoja ee qaarkood ay soo saareen sida opio wandanyi iyo sidoo kale kimani shungwa ay markaas iminkan kala ordayaan oo ka kala eh, dooma- ay doonayaan inay ku kala matalaan majori- dabcan majority leader eh, aqalka sare ee senadka iyo sidoo kale aqalka baarlamaanka dhegeystayaal azimio lamoja dabcan markaad fiiriso qeybaha kala duwan waxay markaasi tilmaamayaan in iyaga tirada ugu badan iminkan ay sitaan mise wataan sida ayaga qabaan laakiin hanaanka markii loo fiiriyo dastuuri ahaan waxay markaas ugu tiro badan yihiin laakiin intii ugu dambeysay xilka markii loo dha- dabcan eh, uu markaas loogu dhawaaqay ama guddiga doorashooyinka xuduuda ibs ay ku dhawaaqeen Rail- dabcan waa william ruto waxaa noqdeen qaar ka mid ah kasoo noqdeen azimio ka tirsanaa kuna biireen garabka kale ee kenya kwanza taasi noqotay in tirada markaasi aada usii korodhay ee qeybta markaasi kenya kwanza waxaana markaasi ku kala dabcan ay guuj een, tiradaasi ay ku kala ha- hanteen dhanka senadka iyo sidoo kale dhanka baarlamaanka ee ken- ee, dabcan uu kasoo galay ee, musalia mudavadi iyo- waa raalli ahaada moses otangula iyo sidoo kale amoses kingi senadka iyo sidoo kale baarlamaanka shaqada waxaa markaas iminka loo xeedanaya dhanka baarlamaanka golaha markaasi iyo weliba ay doonayaan in xerdejiyaasha qaabkood ay ku kala matalaan xisbiyada ayaa markaasi ku kala hordamayaan ama xisbiyada markaas ugu miisaanka badan ee gudaha baarlamaanka dhegeystayaal kimani shungwa oo markaasi ka tirsan isbeysiga kenya kwanza sidoo kale u d a wuxuu asaga halkan leeyahay dabcan majority ayaa dabcan iminkan ugu badan u d a waa sidoo asaga ninka qaybta markaasi ka ah kana tartamaye wuxuu leeyahay waxaa cidna soo raacda waa o d m halka kuwa kale uu leeyahay waa minority kuwa markaasi aada u yar laakiin wuxuu leeyahay iminkan garab ahaan waxaan wadanaa boqol toddobaatan iyo afar xildhibaan oo imbiye daba raalli ahada waa boqol toddobaatan iyo afar xildhibaan oo markaasi azimio la umoja oo kenya kwa oo kenya coalition oo markaas ay wataan halka national assembly against kenya kwanza iyagana wataan boqol lixdan iyo labo oo markaasi tira ahaan ah laakiin iminka rajada waxay qabaan sida kalonzo misioka iyo sidoo kale mada karua iyo sidoo kale ay sheegeen raila odinga in ay dabcan suurtagal ay tahay in azimiyo ay qaadi karto majority leader laakiin taasi waxaa markaas ay ku tilmaameen kuwa kale mid ay markaas iska iska ciyaarayaan oo keliya waa sida hadalka u dhigayaane waxaa loola jeedaa azimiyo halkan waxa uu tilmaamaya ama ay tilmaamayaan sida ugu suurtagalnimada keli ah ay doonayaan inay dhammaan ku wada hogaamiyaan oo sidoo kale xilka ay ku wada qabtaan sidoo kalena maamulka uu hoos timaado kenya kwanza dhammaantood baarlamaanka senatka dabcan sidoo kalena golaha senat oo ah golaha markaasi gabaranada iyo dhammaan wax weliba ku saabsan dowladda in keliya ah in ay ku noqdaan vibrant dabcan opposition waa sida markaasi madaxweynaha dalka uu sheegay william ruto dabcan oo kuwa markaasi macquulgal ah ayuu leeyahay inay noqdaan mucaarad ah laakiin aysan ugu soo hoos dhumanin oo wuxuu leeyahay nafaas dabcan ogama banaano dowladda laakiin waa inaan markaas aan ku ixtiraamna ku qadarina mucaaradnimada dowladda ayaa u baahan mucaaradnimo oo markaasi in ayna hagaan sidoo kalena meelaha markaas aan ka yaraqaldanay naga saxaan waxaa sidaas yiri madaxweynaha william ruto laakiin taasi hadda waxay markaasi u muuqataa mid markaas haddana guulahan keliya la sugayo baarlamaanka kadibna la arki doono tillaabadii xigtay markaasi raila odinga iyo asxaabtiisa ay qaadi doonaan ee azimio umoja weli waxay u muuqataa in aan markaas laga quusanin siyaasadda ay markaas u muuqato in haddana wax uga dambeeyo golaha baarlamaanka si mar kale ee halkaas awood iyo ugu dabcan awood ugu yeeshaan si ay hanaanka weliba kala dambeynta qeyb markaasi gacanta ugu dhigaan halka dhegeystayaal iminkan lagu tartamayo ugu weyn waxaa ka mid ah dhegeystayaal sida majority leader mise madaxa aqlibiyadda baarlamaanka waana tan markaasi hanaanka kala duwan ay wax ku kala socdaan hanaanka kala duwan loo soo gudbiyo baarlamaanka hanaanka sida wax markaasi loo soo gudbinayo lagu meelmarinayo iyo hanaanka waxa markaasi qaybta ugu weyn ee ka noqon karto dowladda habka loogu nidaamin karo wax dastuuri ah wax sharci ah iyo wax markaasi ay ka qabaan xubnaha kale kala duwan laakiin taasi hadday gacanta ku dhawaan azimio lomoja waxaa markaas haddana qiilgeli kartaa dhaqdhaqaaqa iyo weliba cududda markaas xoogan ay leeyihiin kenya kwanza oo laga yaabaa in markaas gacanta loogu dhibo ama looga dhigo wax weliba waxay soo maraan dhegeystayaal majority leader oo markaasi daadiya mise oo sidoo kale drendriya howlaha baarlamaanka si ay wax weliba ay ugu nuglaadaan sidoo kalena dowladda ay markaas ugu janjeeraan qaybta xubinta markaas hogaaminaysa sida dowladda madaxweyne uhuru kenyatta ee labadii kun saddex tobankii ilaa labadii kun waa labadii kun iyo toddoba tobankii sidii baarlamaanka qaybta markaas xooganaa ay ugu lahaayeen oo sidoo kale lagu eedeeyay xitaa markuu xilka laga qaaday aadan barre ducaale waa hanaanka markaasi dastuurka loo fiirinayo dhegeysta loo eegayo laakiin tani ayaa hadda markaasi ay leeyihiin keliya ay leeyihiin in aad suurtagal ay tahay kuna heli karno raila odinga iyo colonzo misoka waxay shalay dabcan ay sheegeen ama tilmaameen in tirada ay haystaan ay ku hogaamin karaan baarlamaanka sanadka iyo sidoo kale kan waa baarlamaanka golaha sanadka waa aqalka sare iyo aqalka baarlamaanka ee xirdeejiyaasha waxayna tilmaamayaan in ay tahay midda suurtagal ka dhigi karto hadda waxaa la isweydiinaya ayaa ah dhegeystayaal cidda markaasi xigmadda keliya laga doonayo oo sidoo kale laga doonayo in sax ah uu ku dhexdhexaadiyo howlaha waxaa ka mid ah dhegeysa moses otengula iminkan afayeenka baarlamaanka iyo sidoo kale gabadha ayadana ku xogtay gladis post sholey kuwaasoo dhammaan ka wada tirsan kenya kwanza oo haddana garabka ee madaxweynaha dalka iminkan william samuel ruto waxaa dabcan leeyahay dabcan asaga inkastoo uu sheegay mar uu ku sugnaa uu shir uu ka jeedinayo dhankaasi xeebta golaha gabaranada dalka ay ku midoobeen wuxuu sheegay in dhexaad uu ka noqon doono sidoo kalena uu ku hogaamin doono nidaamka saxda golaha asaga uu qaabilsan yahay dhegeystayaal laakiin kenya kwanza taasi uma caddo keli waxay doonayaan inuu hanaanka keli gacantooda ku wada dhaco sidoo kalena ku wada hogaamiyaan hadda su-aasha laisweydiinayaa dhegeystayaal maxay tahay sababtu markaas azmiyo lawmoja ay u qosin layihiin haddii laga qaatay afhayeenka baarlamaanka ku-xigeenadii baarlamaanka iyo golaha sanadka oo markaas afhayeenka laga qaatay iyo sidoo kale ku-xigeenkii sanadka laga qaatay hadda weli waxay markaas leeyihiin weli rajaan ka qabnaa tani tulow muscabo suurtagal may u noqon doontaa inay majority qaataan dabcan dhegeysa sidaa horaanba kuu sheegay haddii majority qaataan waxaa laga yaabaa inay dowladda markaasi hanaanka dastuuriga waxa u soo maro qaabka markaasi laga doodayo qaabka markaasi uu madaxa aqlibiyadda uu soo gudbiyey sidoo kale soo indhindheeyo soona kusoo shaandheeyo ayaa markaasi qayb ka ah oo laga yaabaa xitaa mar qaar ina markaasi wixii la horumarin lahaa mise wixii markaasi la meelmarin lahaa inay horistaagaan kuna markaasi noqon doonto mid awood u lahaan lahaa mid awood markaas u lahaan karayaan laakiin taasi waxaa markaas iminka iska diidaya in sidaa ay markaasi gacanta ku dhigi lahayn taasi ruto oo markaasi naivasha kulamo kulodan la qaatay ayaa soo saaray xubnihiisa wuxuuna ku sheegay in ay dabcan ay soo kala qaateen sida imani ishungwa oo qeyb markaasi ka ah ee dadka markaasi kenya kwanza ay wataan oona xubinta ugu firfircoon ay ku tilmaameen shahay yahay in madaxa aqlibiyadda baarlamaanka uu ku hogaamin doono sanadkan labada kun ama shantan sana labada kun labada kun labaiy labaatanka dhegeystayaal laakiin ninka ishayaan oo piondanyi oo isagana markaasi ka socdo qarabka ama qeybta markaasi madaxweynaha dabcan ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga oo isagana iminkan ku loolamayo raadinayana qaabka ugu fiican ugu habboon ee xalka ama xilka ku qaadan karaan laakiin dhegeystayaal haddii markaasi u d m oo markaasi cali roba uu hogaaminayay hadday baaqi kusii ahaan lahaayeen azmiyo waxay suurtagal noqon lahayd in iminkan afhayeenka laga qaadan lahaa baarlamaanka iyo ku-xigeenada laga qaadan lahaa iyo sidoo kale golaha sanadka in laga qaadan lahaa laakiin waxaa la sheegayaa in xildhibaano iyo weliba kuwa markaasi si independent ama si gooni ah kusoo galay inay fursado fara badan halkaasi azimiyo kaga lumiyeen madakar waa waxay sheegtay inay dastuurka uusan qoraynin in ilaa iyo saddex bilood kadib oo markaas ay ka bixi karin iyadoo dabcan waa doorashada saddex bilood ka hor aysan ka bixi karin haddii markaasi xisbiga ama jum xisbiga ama xisbaysiga qeyb markaasi ka yihiin laakiin taasi cid ayaan markaasi jilaq u siinin roba ayaa ka mid ahaa dadkii ka baxay oo markaasi tiro badan la goostay oo ka mid ahaa ilaa iyo sagaal sida tilmaamayaan halka sidoo kalena ay markaasi koob iyo toban ay markaasi kasoo go-een dabcan independent ahayn kusoo biireen garabka kenya kwanza taasi noqotay in tirada ay usii badisay noqotana inay tirada badan ay kusoo baxaan dhanka baarlamaanka iyo sidoo kale golaha senadka laakiin taasi ayaa markaasi caqabad ku noqotay azimiyo lomoja oo markaasi noqotayba in mar hore uu kasii baraandegay sidoo kalena uu ka gooy buqumaha uu ka jaray azimiyo lomoja waxaalihii markaasi ku dhaqdhaqaaqayeen taasi keentana suurtagal in ay ku hogaamiyaan dhegeystayaal madaxa aqlibi oo dabcan madaxa afhayeenka iyo sidoo kale ku-xigeenadooda hadda waxaa markaasi loo socdaa dhegeystayaal dhanka afhayeenka baarlamaanka iyo xubnaha kale markaasi soo raacayaan sidii haddana xuduud ay usii u lahaan lahaayeen sidoo kalena tirada ay markaasi ugu sii badanayso haddaba meelaha markaasi iska fiirana keliya ah meelaha ay ka dhaqdhaqaaqayso dowladda oo sidoo kale aan laga keeni karin mooshin sidoo kale aan laga keeni karin dhaqdhaqaaq sidoo kale aan laga keeni karin in laga hormaado wax dastuuri ah sidoo kale laga keeni karin ama laga hormaan karin meelo markaas u baahan in la meelmariyo arrinta markaasi iminkan ay doonayso inay xuduud dabcan inay xididaha iska adkayso kenya kwanza ee waa dabcan waa william samuel ruto bal intaan dhegeystayaasha qadadka teleefanada muscabo ansin aan soo qabta mid ka mid adeega qeybta barnaamijka ka ah shirkadda isgaarsiinta safaricom ee macaamiisheeda garab taagan oo waxay markaasi ku keentay adeega twinibane ofa oo waxyaalo fara badan aad ku heli karaysaan macaamiisha waxay helayaan weliba lacag dhan labaatan shilin keli ah kadib markii aad qaraacdo xidig afar afar afar xidig laba laba afar gees oo isticmaashamay safaricom app one g b bandol labaatan shilin aad ku helaysaa unlimited call waxaad ku helaysaa dhegeystayaal waa wicitaanka ah labaatan shilin halka fariimaha gaaban unlimited ayagana waxaad ku helaysaa labaatan shilin sidoo kale safaricom ayaa iminka kuu siinaysa fursad macaamiisheeda inay cunaad ku iibsan karto dhibcaha bonka point waxaa jira dad ay markaasi ku cakiranta oo awoodin markaasi cunno balse dhibcaha bonga point ay kuu buuxaan orodo tag supermarketka kugu dhow oo kusoo iibso cunnada aad u baahan tahay bonga point xitaa hadaadaad rabto waxaad ugu iibin kartaa saaxiibkaada ama saaxiibadaada qaraac xidig hal laba lix afar gees ama star one two six hash sidoo kale safaricom ee maciishada garab taagan ayaa sii- ayaa sii wada barnaamijka dr zet oo ah midka bulshada loogu talagalay in markaas loogu di- loogu xaqiijinayo ama loogu rumo loogu rime waa dabcan loo- lagu doonayo in loogu xaqiijiyo looguna rumeynayo riyadooda safaricom ee doonaysa inay ku rumeyso riyadeeda keli waxaa lagaa doonayaa inaad codsigaa u gudbiso safaricom dr zeto ka codso shabakada safaricom foundation ama dukaanka kugu dhawey safaricom guud ahaan dalka sidoo kale waxaad markaas jiraa qeybo ka qeybo waa qeybta waxbarashada ee safaricom kugu garab taagan tahay ee ca- markaas caruurta ay helayaan waxbarashada u u baahan yihiin waxaa fursada u helayaan waalidiinta weliba ardada macluumaadka waxbarashada oo ah weliba kuwa ay ansixiyeen maxadka waxbarashada dalka ee k i c d waxaad ka helaysaa shabakadda ama markaad qaraacdo xidig laba sagaal hal afar gees ama star two nine one hash dhegeystayaal halkaasi qaraac oo kala soco waxaalihi markaasi ugu dambeeyay dhegeystayaal waxaan dib ugu soo noqona barnaamijka hogaanka idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeystayaal iyadoo iminkan ay ku adag tahay in sidoo kale ay aamini la yihiin in hogaanka ay la wareegeen kenya kwanza waxaa aamini la azimio la umoja raila odinga mada karuwa iyo kalonzo musyoka kuwaasoo markaasi aada ugu baltamayay aadna ugu xisaabtamayay in dowladdan ha- hogaankeeda markaasi gacanta ku dhigi doonaan markay hogaanka ugu sare ay waayeen ee madaxtinimada waxay markaasi aada iskugu xisaabtamayeen ama ugu xisaabtamayeen sidii ay ku hogaamin lahayn aqalka sare sanadka iyo aqalka markaasi baarlamaanka afhayeenka iyo afhayeen ku-xigunadooda dhegeystayaal taasi haddana way u suurtageli weysay oo waxaa markaasi si dirqi ah oo hoos qaaday ama uga hoos baxayba moses otongula oo ka tirsanaa kenya kwanza iyo sidoo kale amos king waa gabani hore ee countiga ee xeebeedka dhegeystayaal halkaasi oo ayagana ah, dabcan ay ka tirsanayeen kenya kwanza kadib waxaa markaasi eh, dhacday in markaasi kulamo kala duwan haddana ay ka qabsamanto ama induction ay ka dhacdo dhankaasi xeebta mombasa gabadha markaasi u d a ka tirsan ama kenya kwanza ka tirsan ee madaxweynaha william ruto ayaa haddana kusoo baxay doorashadii halka uu soo raacay azimio la umoja jiir oo axmed jiir isaga ka tirsan azimio la umoja ku-xigeen loo doortay ayaa noqotay hanaanka haddana ay ku hogaamin karaan waa anway guru ayaa ku hogaaminaysa ama hoga- dabcan noqotay gabadha hogaaminayso shan dabcan ma- labada sane aan filaya inay tahay eh, golaha sanadka Eh, waa go- raali ahad waa golaha gabarnada dalka halka ku-xigeenkooda ama ku-xigeenna u doorteen axmed jiir eh, countiga wajeer ee gobolka waqooyi bari waxaa hadda dabcan dhegeystayaal soo hara keli ah oo aada markaas indhaha lagu hayaa kuna xisaabtamayaan kuna baltamayaan golaha sare iyo gola- waa golaha sare aqalka iyo golaha markaasi baarlamaanka sidii ay kusoo bixi lahayeen shakhsiyaadka ah azimio la umoja iyo sidoo kale kenya kwanza kenya kwanza ayaa sheeganaysa tirada markaas ugu badan iminkan sidoo kale ku xisaabtamaysa inay kusoo bixi doonaan tirada oo sidoo kale noqon doonta inay ku hogaamiyaan shanta sane madaxa aqlibiyadda baarlamaanka halka raila ay kolonzo misoka imaada karuwa ay tilmaameen in tirada marka weli ay wataan markii loo fiiray sharci ahaan oo qaabka sharciga markii loo raaco keli ay ku xiran tahay inuu dhadhexaad uu ka noqdo afhayeenka baarlamaanka dalka laakiin taasi waxaa markaasi iminkan dastuurka sida qaar uu qorayo weliba xeerka markaasi u dejisan ee, loo yaqaano eh, act parlim- waa dabcan parties act waxaa leeyahay in saddex bilood markaasi ama qeybta markaasi saddex bilood kadib uu markaasi ka bixi karaan laakiin ayadoo markaasi saddexda bilood xitaasan u dhammaanin ay durbo ku biireen garab kale oo waxay markaasi noqdeen inay ku taageerayaan waxaa ka mid ah xisbiga ama ud ud waa u d m oo markaasi hogaaminaya cali roba oo markaasi ku biiray kenya kwanza kuwaasoo markaasi sheegtay inay meelaha dantooda ajendahooda ugu jiro inay ku hor inay markaasi ka raadsanayaan balse iminkan ay ku biiraynin garab kale horaan ayaa loo sheegay dhegeystayaal mandera inay markaasi weligeed aysan gelin mucaarad markii ugu dambeysay markii ugu horreysay gashay ugu horre- markii ugu horreysay ahaydna waxay ahayd dhegeystayaal doorashadii hadda ka dhacday taasoo ahaa laakiin xubnaha ay markaasi ku taageereen mase taageero xoogan ay ay ka helaysay garabka madaxweynaha dalka uhuru kenyatta laakiin waxaa meelaha markaasi ugu meelaha markaasi aadka loogu xisaabtamay ay ka mid ahaa dowladnimada oo sidoo kale no- noqota ama sheeg ama sheegtaanba inay mucaarad weligood dhexdooda lagu dhex arkin countiga mandera dhegeystayaal haddi aad ogeen hadda ogow maalkan ayaa ugu horreysay markii ugu horreysay raila ay isgarab qabteen sanadkan doorashadan ayay ahayd dhegeystayaal laakiin marka dambena way ka soo baxeen oo dowladnimadii ayay markaasi qeyba kaga galeen taasi ay keenaysaa in haddana la leeyahay cali roba ayaa boqomaha ka jaray raila qeybta markaasi baarlamaanka arrimaha aadka loo hadlahaya ay ka mid tahay dhanka wargeysyada iyo weliba warbaahinada ee dalka halka kuwa kalena markaasi xi- uu soo xirigashaday waa kuwa markaasi sidaa go- een, independentka kusoo galay ama gooni kusoo galay dhegeystayaal ama madax banaani kusoo galay ee kurs kuraastooda waxaa durbo markaasi shukaansaday ama isxoodxoodtayba madaxweynaha dalka Uhuru- william ruto taasoo sheegtay in qayb markaasi ay ka noqdaan kenya kwanza haddaba weli way quusan laayihiin asimiulla umoja haddaba quusigan halkuu ku dambeyn doona haddii markaas lagu kala baxo muscabow madaxa aqlibiyadda baarlamaanka iminkan ee cid waliba furta ay la qarinsan tahay waana halka baarlamaanku ka dhaqdhaqaaqo iyo weliba qeybta markaas xubnaha mucaaradka hadday tahay iyo xubnaha waa halka waa xubnaha mucaaradka iyo xubnaha kale ee markaas doonimada sheeganayo hadday markaas isku wada qabtaan waa meesha markaas keliya ee dowladda ka dhaqdhaqaaqda dhegeystayaal haddii majority oo iska saxaan sidoo kalena kaga dood kale dabcan haddii doodan la keeno doonay ku difaaco dowladda haddii markaas wax laga soo horjeedana ku difaacayo haddii markaas wax munaasab u ahna ayagana isku difaacayaan oo laga yaaba xitaa inay ku meelmarsadaan haddaba taasi haddana maxay u dhimaysaa haddana halkee loo jihaysan doonaa raila odinga qaabkee haddaba maxay tahay sababtu u quusan laayahay oo haddana usoo sharixi laayahay qeybta markaas ugu wanaagsan ama habka markaas mar kale ugu wanaagsan oo dowladda william ruto doonayo in mar kale uu ku mucaarado eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qaadka telefoonada sida tooska dhegeystayaasha uga qayb qaadan karaan dhegeystayaal yuusuf bakad iyo sidoo kale muscab ismaaciil ay si wada jira barnaamij ku daadihinayaan adigana waad ku mahadsantahay sida quruxda badan aad u dhegeysanayso iyo sida mar waliba ay nala socoto qeybta fikirkaadana oga dhiibato barnaamijka arrimaha siyaasadda dhegeystayaal maalin isniin ah taariikhdana saaka ay tahay sagaal iyo tobanka bisha sagaalaad ee sebtembar dhegeystayaal dhammaantiin meel walba joogtaanna suux wanaagsan ayaan ilinahay qabalqaadka telefoonada ee iminkaan siinaynaa si markaas fikirkooda arritooda oga qayb qaataan saaxiib hayaal dhegeystayaal su-aashaan isweydiinayna ayaa ah sababta maxay tahay iminkan u quusan laayihiin azmiyo lawmoja haddii markaas hogaankii ugu sare laga qaatay golaha sanadka afayeenkana laga kala qaatay iminka majorityna waxay markaasi ku kala xisaabtamayaan tirada markaasi ugu badan weliba markaas afayeenka inuu dhadhexaad uu ka noqdo oona markaasi tirada ugu badan loo raaca hanaanka dastuuriga sidii xitaa opinyo ananyi uu ku sheegay in lagu xisaabtamayo qaabka dastuuriga ee wadanka markaas u degsan oo markaasisan loo firin in xubnihii ka bixi azimiyo ee garabka kale markaasi taageerayn dhegeystayaal muscab
wata yuusuf aada umahadsan tahay dabcan saaxiibadaan fursadda siin doonaa sidaa sheegtay halkaasi ayaa weli qorta laiskula dhegan yahay weli may soo dhammaanaya leeha arinta doorashadii ee laga soo gudbay yuusuf waxaa laga soo gudbay jegadii madaxweynimo maxkamadda ayaa laisla tegay oo laga soo gudbay waxaa laisla tegay dhankaasi waxaa la dhihi jiray doorashada guddoomiyaha waa laga soo gudbay laakiin weli may adkaanin ayaa leeyahay baasha haddana seefta waxaa haysta ninka lagu magacaabo moses wetangul aqalka sare waa lagu kala baxay azimiyo gacmaha ay tagteen laakiin hadda weli ma aysan quusanin maxaayna markaasi quus la-aantaasi ilaa iyo hadda azimiyo daba soconaya waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber iyo eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan bal saaxiibka wareeqadka ku jiro haddii aan siino fursadda dhegeystaha ugu wareeqadka ku jiraan siinaynaa star f m halow star f m halow soo dhow magacaaga inoo sheegay halkaad inaga soo hayso magacaaga waa yahay cabdulaahi soo dhow barnaamijka waa la socotaa haye haye mhm waa ku maqlaynaa walaal waa yahay dhegeystaasi waan ka xumahay xigaan siinaynaa star f m hallow dhegeystaasi isna sidoo kale qadka ayaa ka go-ay xigaha sii isna star f m hallow soo dhow walaal magacaagii halkaad inaga soo wacayso haahey cali soo dhow barnaamijka waa la socotaa
waa la socdaa haa azimiyo maxay la quursan laayihiin haa
ma dowlad liidaaga haddan u tartami raba looma tartamayo middan waa yacni waa la isa siiyaa waa la isa siiyaa ciddi badan waxaa iska leh haa kenya kwanza haye haye
haddee waxay la quursan laayihiin baarlamaankooda yarka xoogo soomaho mhm
marka dee hadda waxaa waye waktiga iska dhuminayaan waxaa ficneed inay dawladda la xisaabtamaan haye
ay mucaaradnimadooda ay iskaga noqdaan hadda inkan dadweynahana ay maaragtay waddanka awaar xun buu ku jiraa waktiga sixir barar baa la marahayaa
waa yahay marka dad badan oo mas-uuliin baa ku jira waxaa ficneed inay horta ay dulqaataan yacni ay ka quustaan
ay iska quursaan wax hadduu ku dhaafo adasoo lagama samro Mm.
marka inay samraan baa ku ficneed horta ani nafteyda waxaan kula talin lahaa inay wadanka u naxariistaan ay samraan haye
maxaa jirta jegooyin fara badan baa lasoo maray dowladda nin baa maalin qabani haddagi ruutoga egan iyo u shubatay Mm.
marka hadda egan hadday rogaan celiyaan hadda egan nimanka waxay noqon wadankii wejigaa waxay ku noqon waana lasoo doorto lix milyan iyo waxbay kuura keeneen waayahay
marka annaga fikirka annaga waxaa ahayd ha samraan asimiyo ha samarto dowladdana nimankan hala xisaabtamaana shacibka saasay waxa u gelayiin Mm.
a marka adigana waa salaamanta aada u mahadsan tahay cali karbuna hello star f m
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة
حسين حق الجرير ويا صاحبي ورا waa fiicana saaxiib xuseen oo kusoo dhaweyd naga xagar jareer sidee lagu yahay
ابو انكو في عنا الحمد لله رب العالمين ماشي نضاي hahey
عوار يقول انه ابو الاسكا في عنا واحد صديله بقادك بني ادم مقاضي كره ورا كو في عنا ابو الحمد لله رب العالمين waayahay barnaamijka haddaad u guda gasho
نو هذا نقول قال هرتا وقامي خير طبعا الله نصيب Mhm.
دوقنا وحا في عنا يجي وحا انه اسكا سمتو سوى البو وسمتو أو ninkan uu la shaqeeyo dowladda uu qayb ka noqdo ee, dalka iyo dadka uu u naxariisto oo uu fiiriyo haye sixir- sixir barar baa jira waa kan inta hadda shiraalki baa hadda la goon leeyahay qaayli iyo qallaase iyo maxkamadna waxba wajeli waasi waxbana maba gelayiin waxay keenayiin malaha
waayahay
marka sida ayaa inuu fiiriyo oo uu iska samro oo dowladda uu dhinac ka galo haddii ii kale uu iskaba seexdaba inuu seexdo hadda ku fiican waxaan waa lagu dabadaalay Mm.
maxkamadan waxba wuu kusoo waayey kuuro wax wuu ku waayey intuu wax ku heli aslan uu aadan hadduu qaayliyo oo uu mal walba sidan u taagnayo wala iska taagninkan macno ma lehe hadda majority leader majority leader aan ra'yu leeyahay
faa'iido kuma keena haddii la siiyane Mhm.
majority leader uu heli baana ka dheera sida hadda u muuqatee Mhm.
niyahow waxba iga geeyaan ba helaynin ma wiya ninkan waxaan dhihi lahaa nin iska seexo mee haba dhaqdhaqaaqanba guriga iskaga jiri ninkan kuu soconaa mishaar yar iyo wuxuu ku siiyo iska daba taagna weyn adiga wax kale aad qabanba malaya anaad iskaasaan ku dhilaa yaa iska jiif ayaa leedahay ha ha nuuxnuuxsan ha ha hadaa inuu iska jiifkaa fiican siti lugta si loo raran loo raran markuu duqoobo eh, suuqna ma laho haye
sharkana wuu ka cajisi haye
marka la guuriba oortaa la iskaga daba xidhi ha wuu daba socda markii la degaa eh, oorta kale inta la furi asaga xariga laga furanoo meelahaas iska taagnaano waa xaggu gad iska dadaaqi haye haye
marka hadda kanay edin koorka furasho noqdee oorta la dhaho koortaa laga furtay ratigaasiita suuqna ma laho dhaqaalo kalena ma leh koortaa laga soo furtay oo kale buu iska noqdee laakiin odayga suuq waa leeyahay oo arkaysa waxaa codod uula imaaday dhinacuhu dhinacuhu suuq ku yeelan abow meel uu suuq ku yeelan waaye
Waa tahay. aad baa mahadsan tahay xuseen kenya dhexdeeda kenya dhexdeeda meel uu suuq gala yeelan waaye waayahay aad baa mahadsan tahay ayada mudan waayahay xuseen oga mahadin leh star f m hallow
helow soo dhow
waan dhoway aniga waxaan yidhaha shukriya qof abdille waxaan kaasoo waraa waa countiga mandera waayahay shukri mandheer halkaad kaga sugan tahay sidee lu yahay subaxan alxamdulilah rabbi alcaalamiin
haye waa kusoo dhaweynina waa la- waa la iska ladaya horta baran iskada maxaa laga hadlayaa laba socotid miya
idaacadda ima shidna waayahay aad baan oga xunnahay waa kugu celin doonaa star f m hallow halo soo dhow raadiyaana isku gaabay salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
haa xabiib waaye haa xabiiba mandheera
haa ana waxaan dhihi lahay adimo loomoja waxa meesha u yaal waxba waxba waxba ma jira waxba meesha u yaal ma lehe Ah,
waxaan horaan ruuto baangeeye ninkaan nin la kara ma ahe oo agtarka oo ka akli badan yahe laakiin eh, sharciyan waa laydinka badan yahay grubkiisa defense u yeerta waxaan baangeystee Mm,
marka inkay meelaha ay leeyihin kuulan dhacsayda wixii horaan u baangeysta waayahay
waxaan dhihi lahay iska sabraayo macaarad iska ahaadaan dhihi lahay Eh, xabiiba waad maqlaysaa azimiya waxay ku doodayaan waayahay qodkaa ka go-ay gabadhaasi dhegeystaha xiga ayaan siinaynaa fursadda su-aal ayaan doonaya inaan weydiiyo star f m hallow
hello barqa wanaagsan barqo la mid ah
mascabow adiga yuusuf bakad waa idii salaam waa marya sheekh gaarid waanu kaa qaadnay maryama soo dhow
horta wallaahi ninkan asal sidii hadda ninka iga horreey uu sheegay inuu dhaqdhaqaaqa maba ahayn ma garad ka bixitaankii calashoowa waa dhabarjab xoog le u keentay ma garad waa yahay
dhabarjab xoog le bay ayuu ku sameeyey wallaahi meeshaa dhabarjab weyn baa kasoo gaaray ma garatay aad iyo aad
marka de waa waa sidii hadda wadaadka iga horreey uu sheegay ratay markuu rabka ka booga hatay mana la gawrici karo hilibkiisana lama cuna karo haye beecana maloo suuq lama geeni karo waa yahay marka meelaha la iskiga habaabiyaa haye
mase bilcaamaha baa intay qowracdaana maqaaraha iyo waxaa ka jejeexdaan ma garatay waa yahay
marka maqaaraha oo islaantiisa ha ka jejeexataa lee duqaa ma garat
odayga weli suuq waa leeyahay weli waa wiil yar maxaa saas u leedahay maya maya waxaa ma jiraan yaakay ninkaa wadanka wuu rafaadiyey qalqal buu samaynaya hadda dhibaato badan buu ugeysanaya dib u dhac buu nagu sameeyey beriga hata uhuru ahaata dhibki ahaata waa kii noo geysta waa ani keligay baa isdhaarini waa kii dhehe ma garat haya haya
marka hadee wadanka wallahi hadda ana ninkaa wadanka inuu u dhashay uma malaynaya wadanka hadduu u dhashay dhibkan muu samayn lahaa ma garatay waa yahay
marka hadee labadii kalena waa tii oo mataqaanaa sanadna waa laga qaaday tii bina waa laga qaaday marka majority leadan hadda arkaa ugu dhawo nin baaba hadda shaqabanaya oo baketiga weli unbaa la dhaarinay ma garan waa yahay
marka walaalow de duqan waxaan leeyahay iska seexa baan leeyahay iska nuka maxaa yeele maraykan uu aaday inuu soo noqdo mabahen ina laba sano dib uu iska maqnaada iyo cabaar uu iska nuka
xoolihiisa iyo caruurtiisa ayaa halka jooga
ma dhib male waxaas uu usoo noqon mar dambuu usoo noqon lahaa ma garatay mase ha sii qaataa leedahay miya
ha marka hadda waa iska laabtaan le meeshuu ka imaado waktigii ruutuu la dhaarinayba hadduu maqnaa ma wuxuu ka imaado waaba qalad waana gardaraan le shaqada ha ku wacnaato shaydaankana allaha idinka qabto aad waa mahadsan tahay waayahay dhegeystayaasha way mahadsan yihiin fikirkooda oo naga mahadcelinaya dabcan arrimaha dabcan waxaa la isweydiinaya hadda dabcan raylaa loo aada loo weydiinaya waxa sababta u aamini la-yahay waxaa lay dhacay ama doorashadii hadday tahay tan madaxtinimada hadday tahay tan golaha senatka tan baarlamaanka afreenadii wixii dhan sababtuu aamin laha ilaa hadda waa la isweydiinaya yusuf muxuu ugu qanci layahay wax la isweydiinaya dabcan waa warkii qobrada dhanka siyaasadda kuwa falo waxay tilmaamayeen sheegayaan waa markii ugu horreysay rayla uu aada uga agdhawaaday dabcan kursiga madaxtinimada aada oo markan dabcan rajadaysa ahayd Ay Markii- fiicnayd.
markii hore labadii kun toddobadii ahayd taasi waa lagu kala baxay oo buuqa ka dhacay laakiin waa waa la xaliyey laakiin ra-iisul wasaarenimo helay Ee, dowladiinu si makaate grand coalition ahayd Ta- Sa- taasi mooy kibaki markii labaad oo hadda si caadi ah xornimo u dhacday haddana wuxuu markaas aada isku haleynaya laakiin riyadiisa faraha badan iyo weliba een, isku halaysi faraha badan wuxuu saaray dhanka madaxweynaha ee xilka kasii degay ama xilka ka degay baa ah, madaxweynihii hore uhuru kenyatta taasi ay keentay in hadda waxyaalaha dhacaya waxyaalaha hadda isbadbedelayo inay markaas hadda ku adag tahay inuu aamin la-yahay waa tan markaa qubarada ay sheegayaan wayna ku adkaanaysaa dee haddii mar madaxtinimada laga qaaday afhayeenkii baarlamaanka laga qaaday ku-xigeenkii baarlamaanka laga qaaday golihii sanadka afhayeenkii laga qaaday ee ku-xigeenkii laga qaaday dabcan haddana waxa u u socoto waa dhanka keliya marka ay ka- ay doonayo haddana azmiyo bal waxa kusoo celin karo nidaamkeeda iyo wadadeedii waa majority leader haddii majority haddana laga qaado eh, sanadkii baarlamaanka marka waxay noqonaysaa in dowladda dhan gacanta ay ugu jirto ruto ruto Eh, khubaradu yusuf aa hadda aan dhegeysanaya qaar ka mid ah waxay leeyihiin azmiyo doorashada twenty twenty two ay weli joogaan laakiin ruto twenty twenty seven ay joogaa bay leeyihiin Aad iyo aad.
yacni wuxuu ka fikirayaa hadda doorashada soo socoto tan Tan- tan waa iska dhaafow tan wuba qaataba Wuu qaato Tan wuxuu xoolo.
soo kabkiraa tan t- Soo soo socota socota.
labada kun laba iyo labaatanka Khubarada saasay Labada kun leeyihiin.
toddoba iyo labaatanka Mhm.
Mhm.
yacni marka waa kaa fikirleeri waa waa kaa fikir dheeri Aad iyo aad.
azmiyona waxay leeyihiin maadaama hadda az- raylan wuxuu ku qanci lahay tan hadda dhacday majority leader wax way ku dul wareegsanayaan weliga ragganna weli waxay ka fikirayaan ay leeyihiin twenty twenty seven doorashada dhici lahayd iyo sida marka haddana hadda ciddu wuxuu sababtu hadda uu aamin lahay waxaasa ka mid ah iyo weliba sidii isku halaysiga faraha badnaa uu u saaray xoog u saaray madaxweynaha Mhm.
madaxweynihii hore waana markii ugu fursad wanaagsanaa aad iyo aad maadaama uu la tartamaya qof markii Dabcan, ugu horeysay waxay- tartamaya waxay soo qaadanayeen qoraal hadda ka hor uu qoray ee, labada kun iyo sagaal iyo tobankii een, een, baba wino dabcan waa aragtaan qoraalka arkaya twitterka wuxuu ku qoraya ee, baba watch out Yaab- ka digtoonow meesha ee, dabcan ah, handshake waa handshake oo farsamaysan yaa tii yaa hadda lasoo qaadanayo leeyahay dabcan mar horea looga digay raila odinga inuu ma- xukuumadda uu taageero aad iyo aad marka waa laga digay inuusan taageerinba Mm.
oo hanshiga uu, ah, eh, yacni dabaqa uusan gelin laakiin shabaqa uu ku dhacay raila Waaya, odinga waaya.
laakiin hadda wax kala saari kara maa in ra- in daacadda ay ka ahayd uu- uhuru kenyatta in taageeritaankiisa yuusuf waa iska caddahay intaasoo madaxweynaha laakiin lacag wuu uu rabay bixinaya oo sidoo kale duulamaadyada iyo Ehe.
taageeradii meelaha kala duwan la aadayay uu aad u taageerayay madaxweynaha yuusuf waa iska caddahay uhuru inuu rabay in raila uu soo galo waa Aad iska iyo- caddahay Mhm.
laakiin wuu awoodi waayay nin adag inuu- bay saayin haa aad iyo aad sababtoo ah ruto wa- uhuru maadaama uu ku dhashay state house Mhm.
ruto naftiisa state house uu kusoo barbaaray soo moyd aad iyo aad mark isagoo dhalinyaro uu galay Mhm.
wuxuu soo galay markii uhuru uu madaxweyne ku-xigeenku ahaa Mhm.
isagana nin wax walba fahansan doldolaal walboo dowladda fahansan ayuu ahaa marka nin waa fahmi kartaa yuusuf marka masco markii qaar la isweydiiyey uu dhihi jiray goobaha fagaarada raila anigaa wax ka dhige eh, ruto uhuru anaa wax ka dhige hadda dabcan yaa u diiday inuu ayaga wax markaas wax ka dhige markaas isfiiriso Wuxuu Asagaa dhahay, dhihi jiray dabcan.
uhuru anagaa madaxweyne ka dhigay labada kun saddex tobankii Mhm.
toban seventeen anaa madaxweyne ka dhigay Mhm.
ra-iisul wasaare anagaa ka dhigay uu dhahay eh, Raila Odinga.
raila odinga waa yahay bal hadda maxaa diida marka inuu ka dhigay waxa wax u eg waay sababta ma taqaanaa aad iyo aad ee, doorashadii labada kun iyo toddobadii Aha.
waa og tahay Aha.
markii ee, grand coalition pentagon ayuu qayb ka ahaa ma og tahay william ruto dabcan toddobada toddobada ka qayb ka ahaa ayuu qayb ka ahaa marka wuxuu ka mid ahaa raggii ku dirqinayay raila odinga in markaasi uusan Ogolaanin.
tanaasulin aad iyo aad ama doorashaha lagu celiyo Ehe.
ama wuxuu dhahay adaa lagaa dhacay doorashada Sax.
oo ha lagu siiyo guusha Ehe.
haddii kale wax nusumkaata layu jirin marka grand coalitionka wuxuu u leeyahay anaa madaxweyne ka dhig waxaa weeye Ra'iisul wasaaraha asaga lagu asaa la magacaabo.
rabe in la siiyo Aad iyo aad.
ruto waa la siin rabe Ehe.
marka wuxuu dhahay maadaama raila uu kaa weyn yahay Aha.
waa u daayo dhahay Aad iyo haddana aad.
ra-iisul wasaare ku-xigeen Mhm.
waxaan usii daawi ku mudhaafadhi aniga meel cidlaa soo istaagay aad iyo aad marka taas uu mar walba ugu faanaa uu leeyahay aniga ayaa ka dhigay wax waa tahay bal dhegeystayaasha qaadi telefoonadaan sina masaa u dhankaada
soo dhow
السلام عليكم calaykum salaam waraxma
مسعى ومتمري waa fiicanna waa barina walaal soo dhow magacaaga halkaad inaga soo wacayso
أم لبر رواية مثلاني أن كان سوى عياي haa
معانا ولبا السنة iyo intaasaan bahashan la harbina waana waayey idaacadda miya
aa subxana ilaahay ii geliye fiiri mm waa fiicantiin miya waa fiicanna maasha allah
waa nin salaame si la mid ah
adiga waan ku salaame iisuf bakar waan ku salaame waan salaame cab- eh, maxaa la dhihi jira mawluud maxamed suuriye mtr iyo safaricom sma waan salaame war ninkan makasi hee ninkee waay
waa waa rayla hee
haddii hataa la qowraco ma qowracmaybo oo maxaa dhacay
maqaarkiisa adkaaday bahalkuu geedooda siduu dhacay haye odayga ha ku fogaanin Hadaan ya odayga ha ku fogaanin waa soo doorateen waan ogahay reer basalaani
aniga waxaan dhihi lahay mm
wejigaa naga qariya ganduurashaas iska aduumo waxaa iska nasta ayaa leedahay
haa meelahaas iska gal gurigaa iskaaga jira iska jiifo aan dhihi lahay eedo iilkan yaraysa dhabana iskaaga dhaaf wixii ilaahay kaa qorana ka qaado waayahay
idaacadda waan ku rafaade waa dadka ayaa aada u tiro badan dabcan waa biisigeeda ayaa badan oo aan kaa raaligelinayna soo dhow ayaan ku leenahay
aye aye dhuqdo balaa iskaya meel iska jiiftee ha
Ee, laakiin waan ku rufaaday baashan aada u jecelya maxaa la dhihi jira waxa kale ka hadlaayay cabdishukri iyo calay haataa waan dhegaysanay maxaa la dhihi jira maalin kasta waan dhegaysta waayahay hata ii gasho bacdi waayahay soo dhow allah ku sharfo aad baa u mahadsan tahay maama star f m hallow
السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma
أنا سياد واي لك ديرة بناني siyaad waan kusoo dhaweynaynaa saaxib
والله ما والله الحاوي أرتو حالي سعد ونمر وحساب سمسي ولا نمر حسكو فيها waayahay
حسابتن كأد بقى في عنت haye
دولة أن معارض لهن لما نولانا waa gart إله روتو كريجة هنقول سو ريبن haye
حمله أدن وقعت هدنا أسيء مدحوين حمله أدن قعت دو كريجة نقد غير أن أوفر سوينا ودمات mhm
دولة أن معارض لهن ما بس عن كرتبة waa gart
وافع تانا مرة mm
مركا مر
nimankan maroodiga bahalkan lamcaan dhahay markuu dhirtada qawidiisa la tusaa wshalaana muxuu dhihi baa liyihi markuu yaa u dib kuu celiyaa wixii adduunka dooga dhan lugta aad marisay waa yahay
halkoo mar u galaan yaa kuu celiyaa ku sallaayaa baa liyihi nimankan horta asiniya laleeyahay ilaahay tabaraarak naguma riday ayagaa isbayliyeen sharaftooda iyo cisadooda iyo magacoodana way ku danteen oo way ku ciyaareen sidee ugu ciyaareen
safar aan isku cod ahayn waxay booba u lagaaliy baarlamaanka ayagaa u badnaa haddee wadajir bay ilka wax ku go hadday isku duugan yihiin wax walba oo dhan waa xayuubin lahayn waa garta waa garta
difaay aruud baa lagu sameeyey waa la kala qaybiyey hunguri bay masmacadooda iyo qadiyadooda iyo maaragtay iyo xisbiga ilaa bay hunguri ku riiqeen waa yahay
hungurina meel uu ku gelmada kaadii xar waayo berri weji maa soo hari waa yahay
mucaaradnimada ma xume aad bay u fiican tahay anay haddayma noqdeen nasiibkooda alla ka dhiga anay maarata agoodooda ay muujistaan oo maaragtay ay magaca waadigii ay ka dhintaan baa fiicneen hunguri ay u xilan way ku tuntay sharaftooda nimankana hadda maxaa leeyahay ani aan ku dardaarmaya caanadaa tan dabadooda la qabtaa baa layidhi hadda lafteeda hadday maxoga ay xirtaan way qaadan karaan majori leader sababtoos way u badan yihiin baarlamaanka sa
intaas keli fursadaa yar keli baan hadda usoo hartay waa garta
de haddii dareeri loo lilminayo haddi ayaga la kala qaybinaya dareerinka nin walban uutu u taagahayana ilahay dariga ugu dhiga dariga ha yaalaan rayla wuu mahadsan yahay jazakallahu khayr walaa waa ku salaamaya rayla la waayo kenya waa la waayey rayla noolid intaa yar u qaylahaya ku nool leh waa tahay waa tahay
jazakallahu khayr walaa waa ku thank you salaamaya thank you thank you siyaad Eh, yusuf siyaad u mahadsan yahay waaya dhegeystayaa ku jiraan sino star f m hallow
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة
وأنكم سلام يوسف وعبد أحمد وكاسة وعلي القديرة anu kaa qaadnay cabdi
marka anigu waxaan leeyahay aa
azamiya horta maaj waxba kuma hayso haye
garabkeeda alla ka baxay u eg mar marba haddii ah, ma- xubnihii kale dhan laga qaaday haa
hadde maxad waxay u tahay waxay leeyihin majority leader ay leeyihin amin lana siiyaa sooma Eh, laisma siiya waa qofka xininyada ayaa qaato
yaa qofkii meesha ugu badan ayaa qaato
ila oo macnaha waxaa ti- ti- tira badan lagu qaataa miha sax sax sax aad iyo aad
marka haddayba marta marka wax ka tira ayago xildhibaan ku badan ba haddii qaadan waayeen xubnihii kale ay qaadan waayeen Mhm.
ani hadda inay qaadanaya ilama aho waa garta
odaygan inta uu rayla oo mar walba ma arto dadka kuuraha ka khasaarinayane haa
waxaan dhihi lahaa meel iska fadhiiso da waxba ma arto wax ay leedahay kuuraha u fadhido male markii shanaad bay diyu dhaco sooma Mm.
marka waana ku salaamiin badan waa tahay aada u mahadsan tahay Eh, dhegeystahaas wuu mahadsan yahay Eh, yusuf waa maqlaysay dhegeystihii eh, siyaad hadalka uu ka dhawaajiyey arrinta meesha ka soo bilaabatay yusuf waad fahmi kartaa markii xildhibaanada la doortay azimiyo waxay isku diyaariyeen ama waxay isku diyaarinayeen oo ku mashquulsanaayeen waa maxkamad waa fahmaysaa yusuf maxkamad ay ku mashquulsanayeen ninka eh, william ruto isna wuxuu sameeyey wuxuu u yeeray tobankii eh, xildhibaan ee iyagu sida magacaab eh, sida madaxa bannaan kusoo galay sidoo kale xildhibaano badan ama xisbiyo kale oo badan ayuu soo saangaraystay oo aanu ogsoonahay ma fahmaysaa azimiyo u- marka markaasi ay talada la sineed waxay waxay ahayd hadday rabaan afhayeenka inay qaataan hadday rabaan inay wax walba qaataan in ay ka hortegaan marka horeba inay tobankaasi laba iyo tobankaba eh, xildhibaanada kusoo galay sida madaxa bannaan ay mar- iyaga soo qaataan oo ay markaasi la heshiiyaan sidoo kale cali roba iyo tiimkiisa aysan markaas ay ka hortegaan inuu ka bixin kolley eh, way way la socdeen baa u malaynayaa xanta inuu ka bixi rabo iyo weliba kuwii kale ay ka baxay xisbiye kaloo aad u tira badan ee iyaguna ka baxay aan ogsoonahay marka yuusuf eh, sida dhegeystahaas uu sheegayba arrinta halkaasi ahayd inay eh, ay ka hortagaan laakiinse hadda waad fahmi kartaa een, halka ay wax marayaan bal dhegeystayaasha ugu dambe haddii aad siiso yuusuf eh, dhankaasi iyo wicitaanada
hello star f m hallow
anigu waa shukriya qur cabdulla oo soo laabtee aha aha
waxaa laga hadla malaynaa azimiya lomoja iyo dowladda ruto waxaan ka hadlaynaa eh, dhanka iyo eh, majority leaderga
ah, majority leader horta hadda horta Ru- raila hadda majority as leeyahayna Mhm,
haddaaba laga qaada aha
horta inaad iska caayilka iska galbadaa fiicneed
haya maxaa yeele hadda ka hor waxaan odi ka hayaa Mm.
haddaaba lagaa xoog badiyo lagu lagda hee
aad nuxnuxsan haddii haddaad nuxnuxsanto qofkii kor kaa jiri waa ku feera oo naba roob ku gaarsiinaya marka ha ha hadlin waay
ha hadlin ha hadlin haddiiba lagu lagda haddaad nuxnuxsato feera lagaa badina dee dhaawacaan ku gaara haddaad nuxnuxsanin qofku waaba kaa tagaa ha
marka raila waxaan ba dhihi lahaa horta daaba lagaa qaaday mm.
yaa ujeedo kale kuula gudboonaan in meeshaas ku gaabsaan dhihi lahaa aniga waayahay
waxaana ka baxay aad baa mahadsan tahay bal yuusuf aan ku wareejiyo iyo dhegeystayaasha ugu dambe
waa tahay dhegeystayaasha daqiiqadaha kooban inoo soo hartay iminkaasiina fursadda eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadka telefoonka xigaansiina star fm soo dhowo walaal magacaaga halo waa ku salaama walaal soo dhowo xabi- xabiibo soo noqota waaye xabiiboy soo dhowo haye
aniga waxaan dhihi lahaa raila meesha wax u yaala mala ninkan horaan maaragta markii kaambe ha lagu noqdo oo lika la dhehe ruuto oo ha lagu noqdo la dhehe oo kuuro iyo waxanaana la dhacay daba ordaayo ninkan wixiisa baanqaysta cal roowayo iyo dad ba iskugu keena meesha dee baashada wuxuu joogan wuxuu ku hadleen waad maqlaysa wuxuu wuxuu uu lahay daradka ruutooga nucula Ray- ah, raila meesha wax wax- wax u yaala ma lehe majority leader safar- safarta hore cala marka meen iyo cala- eh, maxaa cadan barado cala ka qaada safartan kenya kuwaasa haysata ay meesha wax u yaala ma laha simiyo wadada ku qulqulaha baan dhihi lahay
waa tahay maasida gabadhaasi madam Xabi- eh, xabiiba xigaa kale qadka telefoonkan siinaya warkii sagaalka subaxnimo maqli doontaa kooru dhow hadduu ay baahnaana ka noqdo dhegeystayaal qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga Hello, السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
markaad hamar waxaan kuu sheegaa fiiri Mm.
banka bayda ii buuxda koo dheer sidaan Mm.
oodin karo ii faahfaahi bal intee ku sugan tahay
gaaris supermarketka maga dhowey meelahaas haa uu iga dhow yaha okay supermarketka teg markaad tagtay soo wac markaas
Haye.
star f m soo dhow aan ka xumaay qadka ka baxday ama qadku ka baxay dhegeystahaasi xigahaas kalaan siinaya star f m soo dhow asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waa cismaan waqtiga iga sii dhacaya cusmaanow soo dhow yow hadda ka hor la- laba nin baa la dantay haya nin baa dhulka la dhigay sax si xun baa loo lagday aada iyo aad asoo jiifo ninkii kor taagan kor usiiraa layidhi haya
kor sira warheedhe habay lagday waxaa la siyaaba ninka xoogga ku jira weyne badana haya ninkii kor taagan kor usiiraa layidhi arba ninka xoog badana warheed lagday xoog kusii jira la yaabana aada iyo aad horta raila wixii lagdin lagu soo dhigay ma hadmaan mhm wixii lagdin ahaa oo dhulka lagu soo dhuftay ma sabri laay halo waan ku maqlaya cusmaanow midda kale soomaalida waxaa tidhahdaa haa weyl iyo bs weysha gawrac dib ha ku calqaata haya
horta raila midda kale su-aal aan ku weydiinaya hadda asagu maxildhibaan baa mise siyaasaddan baa u hartay raila
ha maxildhibaan baa hadda asagu xildhibaan ma ka tirsan yahay xildhibaanka ma tirsan raila
siyaasaddan baa u hartay ma soo istaagayaa Uu- laga yaaba inuu soo istaago weliba waa- waa loo ogolya weli inuu soo istaago laakiin eh, shanta sano uma malaynaya s- markay dhamaato inuu soo istaagi see karo lagu ogolaya soo waktigiisa ma dhammaanin oo tretee ma qadan aada iyo aad
midda kale aha
asagu nin hadda la siiyey xil oo loo doortay ma- muxuu tarayaa Mm. dabcan wuxuu leeyahy waa- waxaa lagu difaacayaa azimiyo xisbiga eh, uu xisbiga weynaan baa lagu difaacayaa watandiga asagu hadda waxaa fiican nimankan inay asagu inta iska tuuraan ay nin macquul la yimaadaan oo xisbigooda madax ka dhigtaan Haye.
raila waa khasaaray ciiduu galay dadkii daba socdayna way ku daba khasaareen dalkan dhibkaa ka daayo ha naga fadhiista meel salaamu calaykum wcalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu cusmaan aad ayuu mahadsan yahay saaxib aan dhegeysa idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari aad dhegeysanaysaan saaxib yaan dhammaantiin dumarka hore iyo ogolaada dhegeysanaan soo qabta mid ka mid adayga qaybta barnaamijka ka ah dhegeystayaal haddaba dhageystay waxaan ka hadlaynaa dabcan saaka ka hadlaynay diiradda ku sareyna arrimaha azimiyo lomoja iyo sidoo kale kenya kwanza oo iminkan haddana markaasi kala quusan la waxaa quusan la azimiyo lomoja oo iminka weli waxay kusii xisaabtamayaan sidoo kale ku hardamayaan dhankaasiyo baarlamaanka weli oo majority lead ay la raadsanaya mise madaxa aqliyada baarlamaanka bal intaan arrimahaasi gudagelin dhegeystayaasha shaarafta iyo qaayaha inaga mudan dhegeysta marka hore bal shirkadda isgaarsiinta safaricom iyo macaamiisheeda garab taagan waxay markaa ku keentay adeega twenty one ofa oo xeer fara badan aad ku heli karaysaan macaamiisha waxay helayaan weliba lacag dhan labaatan shilin keliya markaad qaraacdo staa xidig afar afar ama af waa staa af waa xidig afar afar afar sta- waa xidig afar afar afar xidig laba laba afar gees isticmaalaysa safaricom app one data g one data bundle ayaa ku heli karta labaatan shilin dhagiisa shirkada safaricom ee kuu fududeysay halka sidoo kale wicitaanka hal hal saac aad ku heli karta labaatan shilin halka sidoo kale fariimaha gaaban afar iyo labaatan saac ku heli karta labaatan shilin sidoo kale safaricom waxay iminkan ku siinaysaa fursadaha macaamiisha inay cunno markaas ku iibsan karaan dhibcaha bonga point waxaa jira dad ay markaas ku cakirantahay oo aan markaas awoodin markaa markaa cunto balse dhibcaha bonga point ay markaas buuxaan ordoteg supermarketka kugu dhow oo ku iibso cunnada aad u baahan tahay bonga point xitaa haddaad rabto waxaad ugu iibin kartaa saaxiibadaada qaraac xidig hal laba lix afar gees sidoo kale safaricom miciisheeda garab taagan ayaa sii wada barnaamijkan dotozet oo ah mid markaas bulshooyinka kala duwan ay ku xaqiijinaan riyooyinka safaricom ayaa markaas rumeynaysa riyadaada keli waxaa markaas lagaa doonaya inaad codsiga u gudub safaricom dotozeto ka codso shabakada safaricom foundation ama dukaanka markaas kiiku ugu dhow safaricom guud ahaan dalka sidoo kale waxaa jira qeybo waxbarashada ay safaricom ay kugu garab taagan tahay Ca- ee markaas caruurtaada ay helayaan waxbarasho ay u baahan yihiin waxay fursad u helayaan waalidiinta iyo weliba ardada macluumaadka waxbarashada ah ee weliba kuwa markaas ay ansixiyeen maxadka waxbarashada dalka ee k i c d waxaad ka helaysa shabakada ama markaad qaraacdo xidig laba sagaal hal afar gees ama star two nine one hash aad qaraacaysaa kadibna halkaas ay kala soconaysaa dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal sabxay tahay sababta markaas iminkan raila odinga iyo azimiyo laomojo ee la quusan yihiin mise la qancin layihiin haddii markaas xilkii madaxtinimada laga qaaday sidoo kale afhayeenka baarlamaanka iyo kan sanadka laga qaaday ku-xigeenada sidoo kale ee kenya kwanza ee la kacday hadda maxay markaasi weli markaas uga quubsan layihiin baarlamaanka iyo weliba xubno i markaas inay ka noqdaan dowladda weliba qeybta markaas maxkamad waa madaxa aqlbiyadda ee baarlamaanka ama waxa uu taqaana majority dhegeystayaal majority leader laakiin iminkan waxay markaasi saadaalinayaan ay leeyihiin haddii ku hore kuwii hore ee baarlamaanka ama afhayeenka inaga hoos baxeen iyo madaxweyne tani ma naga hoos baxayso oo waxaan ku xisaabtamaynaa inaan markaas majority leader aan noqono waa sida markaas ay ku xisaabtamayaan raila odinga iyo sidoo stephen cronso misoka xubno kala duwan ayay soo saarteen oo markaasi kaga qaybgelaya dhegeystayaal laakiin iminkan waxay la taalla arrintaasi madaxa waa afhayeenka baarlamaanka dalka oo markaas isagana ka tirsan kenya kwanza moses otengula inkastoo asaga u sheegay inuu dhexaad uu ka noqon doono dhegeystayaal haddaba taasi may suurtageli kartaa dhexaadka laakiin waxyaalaha la isweydiinaya maxay tahay ra- dabcan sababtay u quusan layihiin majabkii soo gaaray ee la quusan layihiin weli ay dowladda markaasi kasii dabalaalaadaan mise sababta maxay tahay war waxaa iminka maskaxdaada kusoo dhacayo oo haddii adiga tusaale ay kugu dhici lahayd kas adiga ka- a- kaas ahaan haddii ay kugu dhici lahayd dabcan maxaa kugu darnaan lahaa oo markaasi ku- dabcan aada u quusan la-aan lahayd ama dabcan wax waliba qofku waxaa laga yaabaa inuu la quusan la-yahay haddaba adi maxaa macan kugu adkaan lahaa marka hadda oo adigo kale kasoo qaadaya raila wuxuu la quusan layahay haddii adi kugu dhici lahayd bal ka waran ma quusan lahayd dadka telefoonka dhegeystaha barkaasi ku jira barooqa wanaagsan soo dhowalaal magacaaga
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu
hooyo cindi gaarisa indiyey soo dhowow hooyo macaan waan fiicanahay xaaladiin alxamdulilah tamaam islaamka caalamul islaamka oo dhan muslimiinta waan salaamay shukran salaan kadib mhm hooyo macaan waxaa waaye horta labadii orodsan midun baan reeyaa ma garat aada iyo aad calafna meesha buu ku jiraa waa sax raylana waa la yaqaanaa taariikhyihiisa oo dadki idinka da'diina oo kale aan garanayno moogi annagoo kale waa naqaanaa aada iyo aad marka waxaa waaye xaaje nimaan ogeyn xorri buu ka ridaaye mhm rayla tiribkii shanaad waaye hadda uu maaragtay uusa helin mhm hata inuu quusto dhantaa keenayo sababta tahay muxuu u quusan la'yahay laisma weydin karo mm ooya maca waxaa laisu weydinaynin rayla dantaa reebtay oo waa mahare oo ma aragtay sidii muslimiinta ninkii laga sheegayay aabihiisu oo indhala buu intuu meel dhigay ka tagay haya wuu wuu ka maqnaa een, meeshubaa waraaba ka cunay mhm da-di markuu gaara haddana wiilkiisi dhahay haddana een, meeshu aabo inta firiso aan kuusoo noqonay mhm geedka sidaa sidaa ma yahay sidaa ma ahayd wadada meeshan meel ahaa aabo aabahaygaan meesha dhibee mm oo aabahaygaan dhiga iguma soo noqonaysa kacab yii mhm haddee aabihiisaaba marna wuu habaarsamay marna asoo qaylinayo kuu baktiyey oo kenyaata daba taagan oo laba daqiiqa kelimaan gabarka ku fariiste mhm haddee sheekadii iyo horumarkii iyo maaragtay dadaalkii iyo hiigsigii rayla un yaan la wadine mm rayla dantiisaa dhigatee wuuna is ogyahay dadka yuu wareerinine mm
majority majority leader iskaba dhaafay madaxweyne maaragtay raalli kamaana noqoneene waaba nin lowlowey agane mm
marka waxaa waaye rayla iska nasodhe iska nasodhe maxaa yeele xaanshimihii qoladoodii baaba xaanshimaha intay sa- ay- youtubeka soo saaraan ay dhardharbaaxayn ay leeyihin mar walbo marayiya saaran jawaabna sana nima iibba nima iibba iyagii baaba islaameyne annaga intee dhabarka nooga saaraysa ilaahigii naga ridaan ku maadina wixii cusubana caalinkaa jecela ruuti waa wiil yar hata waa laga hadla jaay salaamu calaykum waraxmatullahi maciindi aad bay umahadsan tahay maamadaas xigaa kale qadka telefoonkan siinaya barqa wanaagsan soo dhow walaal magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
walaal waan soo noqday sheekh cadow waay istaadow soo dhow
waan dhow walaal horta hadal badlan uma soo noqon hal baa haray baa loo hadlaa haye
fahamka waa qaali ilaah waxna fahansii mhm.
cayrayan hadda mawsawka maanta qaar alla helasay hadda miiskan noo saaran aad noo soo dhigteen waa ku mahadsantihin mhm. shukran markii laga hadli lahaa oo ereygan hadda laga hadli lahaa waa marka xisbiga ninkas uu qaadana o d m rasmiyo iyo haddana uu hoos tagahayo oo kuwana maaragtay ee kenya kuwaanka yihiin ka hadalka markaasa leer hadda ninka xisbiga wuu qaatay wuu tartamay wuu soo galay ee ninka wuxuu doono inuu helo laazim ma aho صح
waa dhici waa la heli labada waa kala
mhm.
laakiin xisbi ahaantiisa marka hore uu soo istaagayay yaa laga tashan lahaa haddii waxa arrinta hadda laga tashan lahaa dadkan uu ka hadla maxaa ficnaa marka hore in laga tashan lahaa kuurihii waan tiima ninkan waan dhacnay haddaan dhacnay xisbigii wuu joogaa Mhm.
xisbigii wuu jooga wuu joogaa haye
mascado hadda haddaan ku dhamay qaarta intaasaan jiraa baa idhi laakiin goormaa dhiman haddaan ku dhamay iima sheegi karta waqtigaasaa dhiman ima dhihi karta waa sax
masaaj shay baa wa- ka hor ka- masaaj shay baa kuu dhiman oo ood waa wax cuni doonta haddaan ku dhamay iima sheegi karta waa sax
ilaahay bay la taallaa Mhm.
midda hadda aan ka hadlayna maxaa weeye nimankan baarlamaankay ku jireen xisbigay ku soo galeen kuuraa loo riday waa la tartamaaye macaarad iyo maxaafidla dawladda weligeed ilaa qaada agadan way lahayd ee m- wuu qaadan karee haddana wuu taagay halkanaa dambe labadii kale waa laga xayuubiye way taagan yihiin maxay dhahay kan anaan qaadanaa rabnaa agoodda ay ku qaadan lahaayeen ilaahay subxaana watacaala hadday maarata ay kaashadaan baarlamaanka way u badan yihiin way qaadan karaan Mhm.
waa fahamta soomaa aad iyo aad raylaana wuu noolyo ma dhimin naftaa ku jira labta dhabar ninkii gaalo noogu firqi loqomada inta isku yaal wuxuu laqan buu dooni baa layidhi maxaa yeelay nin oday oo jooga oo kenyaan ah waaye wuu joogaa ma dhimanin haye soo koob xisbi xisbigiina wuu soo jira Mhm.
marka hadda waxaa waaye ani maxaan kuu sheegahaa is- nimankan ismiya la dhaho marka hore il darnaayeen oo orod darnaayeen hadday kala lati markay caanadaa todobaa la qabtaay majori lead aaga way qaadan karaan ha qaataan ani intaasaan taagin
aad baad umahadsan tahay saaxiibkaasi ugu mahadsan yahay xigaa kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga
cabaas baa layidhaha walaalo cabaas halkee ku sugan tahay cabaas waxaan ku sugnaa masalaani walaalo soo dhow
masalaani iska gaawaraade cabaas
waa dhow walaalo waxaan ku- waxaan ku leeyahay cabaas tiraada iska gaaba xigaa kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga
bakad waan ku salaamay walaalkay soo dhow
walaalkay bakad waan ku salaamay waa cabdiqaasin cabdi cada masaajida xaafadda bulqasab abdiqaadiro waan kaa qaaday walaalkay horta aadan ku salaamaya sanaan ka shay laabtanay welina waxaan kugu darayaa anoo kula kafta maayo Mm.
walaal star f m maxaa dhankan wajeer west kenyaan ma aha miya maxaan looga imaadaynay waan waynay idaacaddaana walaalow inta naga soo wacaysa hadda hadda waxaan kaa soo wacaya cada masaajida wooda ee xaafadda bulqasab marka berdherer badan oo baawa ahaa aan raadiyaha intaan geliya cirkaas joogto weliba shiiqaan ku maqlay haye maalin iyo habeenna sidaanaan u dhegaystaa ha marka marka ma raadiyaa rabtaa mise waa hawadii baa ka hadlaysaa ma haa hawadan ka hadlaa maba dhinacayna soo ma jirta markii xagga loo gudbo dhanka wajeer south habaasweyne hadda oo habaasweyne south xagga markii looga gudbo jidka xagga ka martana si fiican ay fasiix u tahay raadiya ma haysataa
raadii waa haystaa haa shiiqaasle ma kii yaraa mise kii weynaa raadii weyn haystaa haa
wax baa laga qaban doonaa wax baa laga qaban doonaa reer cali masaajida Eh, horta waan ku salaamay walaalkay haye soo koob haa dawlad macaarad laan horta kuma fiican haye
waxaa waaye dawladda haddii ay mucaarad qabin ma shaqaynaysa raila inkasta oo maaragtay waa leexaday iyo waxaan aas leeyahay asaga dhaqaalaha iyo wax walba lagu haystaa cadaadiska dawladda aas ku hayay horta wax ku kala socdaan haye haddii mucaarad la waayo masuq maasuqa badan kenya marka hore masuq maasuq lambarka labaad ku jirtay waaba sii badanaa haddii mucaarad la waayo haye
laana marka waxaan leeyahay raila iska soo joogsadaana iska dhacaan laakiin macaarifkiisa ee, annaga haddii aan reer north eastern ee, waxaan ku qabnaan leeyahay faa'iida Ee, mida kale ninka la dhaha ibraahim cabdisane iyo in hadda m p-ga ahe waxaas dhahay oo wajeer nood ka soo galay calool adayga moogtahay waa wax fiican annaga waxaa dhahay waa dhacnaa waa hoyanaa waa galnaa waa maamulnaa marka raila hadda waxaa ku fiicneed asaga waaba dhacee Mm.
in aas ayr iska hoydo oosan markaan aas meeshaas ka dooda iyo wixii musuq maasuqa iyo wixii kale walaalkay aadana kuu salaamayaa aad baad u mahadsan tahay ree cali masaajid in majority leader la siiyo waa tahay cali masa- reer cali masaajidan ugu salaam ee, kenya kwanza ee hogaamiyaashooda imikan ay soo saareen ee, ee, dabcan kulamadii kala duwanaa waxay kusoo qaadeen ama kusoo saareen in majority leader mise madaxa aqlibiyadda ee baarlamaanka ee golaha senatka ama gola ma aq- aqalka sare inuu noqdo ee, wiilka laga soo doorto kikuyu constancy ee, kimani ishungwa halka ku-xigeenka looga dhigayo ee, owen baya cliffy north isagana ka socda iyo sidoo kale osoro Eh, South Mur- waa South mugirango oo markaas isagana chief whip laga dhigayo dhegeystayaal halka deputy chief whip ayadana laga dhigayo gabadha marsaabit laga soo doorto waa gabadha marsaabit laga soo doorto lagu magacaabo naomi waho Eh, sanadka waxaa kamid ah dhegeystayaal eh, majority leader aaron chariot ayaa kamid ah kericho county Ah, halkaas sidoo kalena uu ka socdo majority senate waa deputy majority senator peter karanja nakuru county chief whip senator Bu- eh, waa boni khalwale kakamega county halka deputy eh, whip chi- eh, senator isagana uu noqon doono senator eh, Litum- waa senator lilegwe eh, tumbesi uu noqon doono samburu county dhegeystayaal azmiyo la umoja ayadana waxay markaasi soo qaateen dhegeystayaal iyadoo gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay ee, waxay soo qaateen majority leader opio wandanyi halka deputy eh, Pa- robert mbuyi ay ka dhigi doonaan chief whip junaid maxamed iyo sidoo kale deputy chief whip sabina chege ay ka dhigi doonaan waa aqalka sare halka sena- eh, senatka ay ka dhigi doonaan majority leader eh, swetad mandaz ma- waa lead- waa senator majo- man- minority waxay ka dhigi rabaan dhegeystayaal een, waxay ka dhigi doonaan steward manzayo iyo sidoo kale deputy leader eh, Endok Wambua enok wambua minority whip fatuma dolo iyo sidoo kale deputy whip edwin sifuna ayay doonayaan inay ka kala dhigaan dhegeystayaal wa xubnaha markaasi ay soo kala saarteen ay doonayaan in baarlamaanka ay ku kala matalaan dhegeystayaal gabagabadii aan soo garan dhegeystayaal muscab ismaaciil iyo sidoo kale yuusuf bakad ayaa barnaamijka si wada jir u daadihinayaan dhegeystayaal muscab waa tahay dhegeystayaal een, intaanan barnaamijka soo gabagabeyn dhegeystayaal waxaan leeyahay haddaba markaad dhimato maxaa kaa dhacaya markaad dhimato maxaa kaa dambeynaya waxaa dhacaya markii l- saas lagu aaso dadkii inay kaa kala tegayaan qaarkood safaray iska gelayaan qalabkii lagu aasay in la kala qaadanayo qaraabadii waxay markaas isku mashquulinayaan cuntadii diyaarintii dadkii adiga aaska kuu qoday oo ku xawaalay xaafadii dad ayaa soo wacaya oo tacsi kuu dirayaan qaarna ma imaanayaan qaarna waqti ay markaasi ay markaas u saamixaynin qaarna waqti ayay ku waanayaan waxayna ku leeyihiin allahu naxariisto kadibna baroortii iyo weliba ilmadii socotay way joogsanayaan wax kuu barooranaya ma arkaysid maalmahaasi telefoonkaada waa dabcan aad baa loo soo wacayaa waa la soo dirayaa laakiin qaarkood ma ogaan inaadan dhimatay xoolahaadii iyo xaaskaadii waa lala wareegay shaqadii qof kalaa la siiyey lagu bedelay si si deg deg ah ayaa lagu ilaawayaa ilmahaadii hadday markaasi yaraadeen ama yaraayeen iskuul ayay ku laabanayaan hadday weynaayeenna shaqo ayay dib ugu laabanayaan xaaskii waxaa laga yaabaa inay bur- durbo ku hilmaamto oo qosolkeeda meelo kale laga maqlo waxaa laga yaabaa sanad kadib sawirkaada in meel lagu arko kadibna waxaa la is odhanayaa allah ninkan waa saaxiibkayga hore ama waa saaxiibtayda hore sidaasi sidaas deg dega ah ayaa lagu ilaawayaa hase ahaatee nolosha way soconaysaa sidii ay waddada baabuurta u marayaan sidii ayay doorashada loo qab loo gelayaa loo qabanayaa sidii ayaa markaasi ambiirta ama gubadda loo ciyaarayaa sidii ayaa laysku qurxinayaa laakiin adiga halkay joogtaa waa lagu ilooway haddaba haddee haddayba taasi nolosha tahay waxaa ka walwasha iska yar maaha inaad qof jo- u joojisid maaha qof kale wuxuu dhahay inaad markaasi ku ka walwashid ama ku mashquushid maaha inaad markaasi qof kale noloshiisa ku noolaatid u nolow sida adiga u noolaan lahayd oo iska dhaaf habaraaca haddii markii godka lagu geeyo lagu hilmaamayo dimdaba lagu soo xasuusanaynin haddaba wakhtigaaga inaad iskaga lumiso wax aan wax kuu tiraynin adduunkan waa dhib oo hog oo godkaa lagu geynayaa marki ma leh gogol ma leh mara ma leh kaba ma leh nal ma leh wehel ma leh xaas ma leh caruur joog caruur markaasi joogtana ma leh waalid iyo waa waalid iyo walaalna ma leh ehel iyo sokeyna ma leh nolosha way waa wax yar middaa ogsoonow noloshu way yar tahaye middaa ogsoonow halkaasaan barnaamijka kusoo gabagabeynayna dhegeystayaal sidaasi nabadgelyo shukran shakuuran dhammaantiin dhegeystayaal waxaa bannaan inoo ah maalinta berito hadduu ee bahraale ka noqdo yuusuf bakad iyo muscab ismaaciil sidaasi nabadgelyo